daatadii ma qayb ka tirsanba kama tirsana de oo iminka xayawaanu naai xayawaanna dee maaha naaina maaha daaxigu laakiin wuu ka baxsan yahay insaannimada waa lawaasimtiisii sidaynu garanayno haddaba daaxiga maxaa la odhanayaa caradii baa la odhanaya caradii baa la odhanayaa aw licaaridin u nisbeeyo caradi leh idaa kharaja markuu ka baxo haddaba kuliyaadda maxaa indiraaj sameeyey indiraaj maxaa sameeyey laba saw ma ahayn xayawaan iyo naatiq saw ma ahayn waxaa loo yaqaanaa labadaa indiraajka sameeyey jinsi iyo fasal baa loo yaqaanaa ka hore ee xayawaankii waa jinsi oo waxa wadaaga dee noolo oo dhan naaiquna waa fasalkii noolaha kale kas naaiq fikira weeyaan nudqiga ma hadal baad moodaysay xayawaan annaaiq waa xayawaanka fikira waayo insaanku ma wada hadlo dee ninaan hadalba ka soo bixin baa laga yaabaa inuu jiro haddana insaana kolka xayawaanu naaiq kolka lale xayawaanka fikira weeyaan makhluuqa kale aynu kaga duwannahay fikirkan halka fuqahadu ay ka odhan jireen weeyaan quwa naaiqa iyo quwa alcaqliya iyo kolka quwa naaiqa quwada naaiqadae fikiraysa sow cibaadada maynu odhan jirin quwa naaiqa ayaa ku korta quwa naaiq waayo fuqahadan islaamku inta badan qaabkana wax u qaybiyaan waa afartan quway ku saleeyaan quwa naaiqa waa qaybta ugu horraysa caqligu cibaadadu caqli un bay ka hadasha salaadani caqligay kordhisaaye ma ogtahay ninku hadduu bilaa salaad noqdo isku dhex daataa kolka cibaadada nudqiga ayaa qaybta nudqiga ayay wax u kordhisaa iyo caqliga ruuxa ayaa soo noqda in kuntum tacqiluun low kuntum tafhamuun low kuntum tasmacuun waa quwa nudqiya weeyaan ay cibaadada ku kobacda iska dhaaf fasalkii iyo jinsigii daati baynu nidhi sow ma ahayn khaarijka maad garanaysaa khaarijku waxaa loo yaqaanaa maxay khaasaa la yidhaahdaa kaa caradiga aynu leenahay caradina waa la yidhahdaa ayoo magaciisu caradi buuba noqonaya caradi carad caama iyo carad khaas u qaybsami doonaayo caradi baa kaana la odhanaya waxaa jira haddaba iminka saddex baynu haysanaa sow ma ahayn waxaan khaarijna ahayn daakhilina ahayn baa jira oo kala tilmaamaya naftiisabaa insaan iminka tacriifka makhaarij buu ka ahaa xayawaanu naatiq miyuu madaakhil buu ahaa mu gelayey maya makhaarij buu ka ahaa sidii daaxig oo kale waaba kala tilmaamayey waa maya insaan oo kale nooc baa loo yaqaanaa nooc ayuu isna noqonaya wuxuu ku yidhi haddaba wa awalanka hore lidaati daatada u nisba inin darajo hadduu galo fiihaa daatada fansubhu u nisbe aw licaaridin u nisba idaa kharaja markuu ka baxo inti yareedeen iminka sheegsheegayey way kugu yar adag tahaanu malaynaya qaabkaan u sheegsheegayey sheekhayga daba sheegsheegaya walkuliyaatu kuliyaadu khamsatun waa shan kuliyaaduba kuliyiguba shan buu u qaybsamaa buu ina yidhi duuna intiqaasin wax naqsiyana ma leh jinsun midi waa jinsi xayawaankii weeyaana ma arkaysaa wa faslun midina waa fasal fasalkaasina muxuu noqonayaa waa naatiqii soo mahayn caradun midina waa carad caradkani waa kii caamka ahaa caradka waa maashi oo kale caradkani maashi lugeeye nawcun midina waa nooc waa insaankii oo kale soo mahayn khaasun midina waa khaas waa daaxigii oo kale oo khaasadaa iyo caradkaa labadaba caradi baa la yidhaahdaa labadaba caradi bay isla yihiin waayo caradka unbaa carad caam ah iminka maashigu muna caam ahayn mashigu xooluna mayna mashii samayn carad caama iyo carad khaasa un baa la kala yidhaha laakiin daaxiga waa khaas oo innagaa iska leh inkastay nimankan rag badan oo kamid ahe malaa'igtu may qososhaaba yidhaahdiin kolka rag badan baa xaggaa u leexday kolka laakiin rag badan oo kamida nimankan manaatiqaduna waxay yidhahdeen meeye khaas buu insaanka u yahay kolkaa carab khaas ah iyo carab maxaan ku dhaha caam ah ayaa kala jira labadooduba carab magacaas ayay ka wadaagaan walkuliyaatu kuliyaadu khamsatun shan weeyaan duuna intiqaasi naqsi licidii jinsun midi jinsi weeyaan wa faslun midina fasl weeyaan caradun midi carad weeyaan nawcun midina nooc weeyaan wa khaasun midina khaasa weeyaan waa awalunka hore waa jinsigee ma og tahay alaaatun saddex buu u qaybsamaa bilaa shadati naqsi liidii waa saddex qaybood buu ku leeyahay kion jawr iyo cadaalad xumo la samaynaynin jinsigu saddex baa u qaybsamaa saddexdaasi waa maxay jinsun qariibun waa jinsi qariiba aw baciidun iyo mid baciida aw wasadun iyo mid dhexdhexaada markaan insaan tilmaamayno jinsigiisa qariibkii waa maxay muna xayawaan ahayn xayawaan weeyaan waa jinsi qariiba jinsigiisa baciidkiihiina waa maxay waa jismun weeyaan haddaynu jismu nidhaa dee dhaguxuna waa jismi kan wax badan baa jismun ka wadaagaya moogtahay ya ama jirmun oo kale kolkaad soo qaadatay ama daatun oo kale kolkaad soo qaadatay waa baciid mutawasidkuna waa maxay jinsiga mutawasidkiihi waa naamin oo kale naamin waayo naamin waa mutawasid oo dhagixii wuu kaa bixi moogtahay dhagaxu mu- miyuu siyaadaa dhagaxu muu kobca muu koraa nimankan macdanta ka sheekeeyaa sheega dhagax kora laakiin dhagaxan aynu naqaanaa ma koro intaa unbu leegyahay kolkaa naamin geedihii way soo gelayaan iyo xoolihii iyo dadkii waa jinsi kolkaa mutawasida waa laga qariibsan yahay oo xayawaan baa kasii qariibsan xayawaan baa kasii qariibsan oo dee geedihiibaa kaa baxaya iska dhaaf wuxuu yidhi waa awalunka hore alaaatun saddex weeyaan bilaa shadadin shadad liidii jinsun qariibun jinsi qariiba aw baciidun iyo mid baciida aw wasatun iyo mid wasadoo dhexdhexaada faslun fii nisbati alalfaadi lilmacaani ka warran haddaynu alfaadda iyo macaanida isku nisbayno alfaadda iyo macnaha haddaynu isku nisbayno bal ka warrama wa nisbatu lalfaadi alfaadda nisbaynteeda lilmacaani macaanida loo nisbaynaya khamsatu aqsaamin waa shan qaybood bilaa nuqsaanin wax naqsiyoo ku jiraana ma jiro shan qaybood bay ka kooban yihiin buu yidhi wax laga jarayaana ma jiro buu ku yidhi bilaa nuqsaanin inbuu ina yidhi iyo bilaa ziyaadatin miyaa ragga barhkood baa waa ziyaadatin qaba oo waxay ku darayaan labadii la odhan jiray cumuumun wa khusuusun bililaaq iyo cumuumun wa khusuusun min wejhin labadaasay kusoo kordhinayaan wa nisbatu lalfaadi alfaadda nisbaynteeda lilmacaani loo nisbeeyaa khamsatu aqsaam waa shan qaybood bilaa nuqsaani naqsi liidii tawaadu'un midi waa tawaaduc lafdiga iyo macnihiisa markaad isku eegtid tawaaduc buu midi noqonayaa miyaad garanaysaa tawaaduca tawaaducu waxa weeyaan lafdigu saw kulliyiisa kama sheekaynayno kulliyigan saw macaani badani ma wadaagsato macaanidani hadday u siman yihiin ka warran oon la kala xigin oon ma- macnahan loo siman hadday macnahan lafdigan macnihiisu ereyadan wadaagaya haddii aanayna ku kala badnayn ka warran loo siman yahay uun tawaadu baa la yidhaha waa tawaafuq waa la isku wada waafaqay lafdigan in la wada in in- in lagu siman yahay si cadaaladaa loo qaybsaday iminka insaan tusinta uu afraaddeennan ina tusinayo maynu kala xignaa insaan kolkaan idhaa kani waa insaan kani waa insaan kani waa insaan kuma odhanaya anunbaa insaana intiinin kuma odhanaya intiina kale insaannimadiinnu waa naaqisa anunbay insaannimadaydu kaamil tahay insaanku magacan insaanihi afraadda ka soo qayb gasha waa loo siman yahay nacaskiiyo fariidku insaannimada ma kala xigaan waayo magaca insaanihi ma- kama hadlayo xagga caqliga iyo xagga caqli xumaanshaha si ay labadaa nini ay u kala badsadaan insaanku wuxuu ka hadlayaa nolosha ayuu ka hadlayaa iyo basharkan ilaahay uu dee qaabkan u abuuray ka ugu caqliga xun iyo ka ugu caqliga badan insaannimada way wadaagaan ma kala xigaan kolkaa lafdigu iyo af- afraaddiisu kolkay lafdiga ku sinmaan iminka insaan waa lagu siman yihi marka lagu sinmo tawaadu baa loo yaqaanaa lafdigi iyo macnihii baynu isku nisbaynay tashaakukunka labaad waa tashaakuk tashaakuka maad garanaysaa lafdiga iyo macnihiisa markaan lagu sinnayn tashaakuk baa la yidhaahdaa markaan lagu sinnayn ee afraadda bedhkoodna lafdigani uu qawi ku yahay macnahani bedhkoodna uu daciif ku yahay ee lagu kala xoog badan yahay nuur kolkaan iminka magacaaba nuur magaca nuur ah nuur sow magac maaha afraaddiisa maxaa ka mid a nuurka cadeedda iyo nuurka dayaxa iyo nuurka xidigta iyo nuurka tooshka iyo nuur wax kaste dee sow maahayn sow nuur ma soo hoosgelayaan haddaba nuurka maa lagu siman yahay oo xidigta iyo cadeeddu isku nuur weeyaan maa la odhanaya nuurkii miyay ku siman yihiin kuma sinna kolkaa tashaakuk baa loo yaqaanaa kaasoo kale waxa tashaakuk loogu bixiyey waa shikisiinoo adaa lagu shi afraaddii markay ku kala badatay adaaba shikiyaya oo odhanaya war waa maxay waxani adaa isweydiinaya waayo magacii nuur ahaa afraaddii dee nuurka keenaysay waa lagu kala way ku kala xoog badan yahay midna daciif buu ku yahay midna qawi buu ku yahay kaasoo kale tashaakuk baa la yidhahdaa takhaalufun midna takhaaluf baa la yidhahdaa takhaaluf halkaa takhaaluf buu noocaa idinku qorayaa soo maahayn mise tabaayun buu idin qorayaa ha takhaaluf tabaayun baan moodayey saasay qori jireen malaha tawaaduun midi tawaadu weeyaan tashaakukun midina tashaakuk weeyaan takhaalufun midina takhaaluf weeyaan takhaalufku waxa weeyaan lafdiga labada lafdi kolka macnahoogu kolkaa sheekha halkaa yar tawaadu khaalufkaa markaynu joogno cunwaankii baynu ku qabsanaynaa sheekha fii nisbati alalfaad lilmacaani sow inama odhan waalmacaani lilalfaad waalalfaad lilalfaad waalalfaad lilalfaad alfaad alfaad loo nisbaynayo weeyaan kolkaa iminka takhaalufkaasi waa lafdi lafdi loo nisbaynayo bal laba lafdi isku nisbee insaan iyo faras isku nisbee labada lafdi ma isku macnay noqon karaan takhaaluf baa ka dhexe tabaayun baa ka dhexeeya way kala fog yihiin waayo insaanna waa alfaad hadda la isku nisbaynayo insaanna waxaan doonayo halkaa inuu saa inoogu sharxo inkastoonan sharxeenna eegin inuu idin yidhaha anisba hiya taqac bayna alalfaad takhaalufkaa nisbadiisa ama tabaayunkaasoo kale in bayna alalfaad uu idiin rido ayaa fiican iminka insaan iyo faras marka la isku nisbeeyo hadda macnahooga ha isku nisbaynine alfaadooda isku nisbee maxaa ka dhexeeya tabaayun dee way kala fog yihiin oo insaan innaga iyo farasku waxaad u kala fog baynu nahay takhaaluf baa ka dhexeeya kolkaa waa alfaadiya ma arkaysaa takhaalufku wuxuu ka dhexeeyaay walishtiraaku ishtiraak ishtiraagu waxa weeyaan macaani badani markay lafdi qura macnuhu markuu bato lafdiguna uu midoobo macaanidan tirada badani maxay ku midowdaa la odhanaya ay maxay wadaagsataa la odhanaya lafdi waaxida tusaale ahaan cayn ereyga cayn ah sow lafdi waaxida maaha macaanidiisa maxaa ka mid a cayn tan maan la odhan baasilada ishana cayn loo yaqaana dahabkana cayn waa la yidhaahdaa isha biyuhu ay ka soo baxaanna cayn waa la yidhaahdaa daatada laftarkeegana cayn waa la yidhaahdaa kolkaa lafdigiina mutaxid buu noqday macnihiina mutacadid buu noqday markaasoo kale lafdigan ishtiraag baa ku jira oo macaanidani way ku ishtiraagtay baa la odhanaya way wadaagsatay kolkaa macnihii baynu kana waxa weeye walmacaani lilalfaad halkaan idinka lahaa ma garanaysa cunwaankaan idinka soo kordhinayay kiibuu kana noqonaya walmacaani lilalfaad macaani badan ayaynu lafdi u eegnay laakiin lafdiga macaanida umaynaan eegin la socon cagsuhu kan cagsigii ma arkaysaa ataraadufu taraaduf weeyaan cagsigan maad garanaysaa waa inuu iminka macnaha mutacadid ahaa sow maahayn lafdiguna waaxid buu ahaa waa inuu lafdigu mutacadid noqdo macnuhuna uu waaxid noqdo lafdigu waa mutacadid macnuhuna waa waaxid kolkaa taraaduf baa la yidhaha insaan iyo bashar ka waran insaan iyo bashar iminka maxaa bashar la yidhaahdaa sow dadka maaha maxaa insaan la yidhaahdaa sow dadka maaha kolkaa macnihiina waa midoo waa daduun lafdigiina waa mutacadid oo insaan iyo bashar buu noqday waa mutaraadif labadaa lafdi waa mutaraadif oo macne macnahooga mida weeyaan idhaha cagsuhu cagsigii ataraadufu taraaduf weeyaan iminka alfaadii iyo macnihii laysku nisbaynayey ayaynu halkaa kaga baxnay waa intii cinwaanku inoo dhigay lafdigu haddana qaybinaya marka la eego xagga dalabka iyo khabarka waayo waa qaacido inoo iman doonta waa muqadime moog moogtaa intani waxyowga inoo iman doona ayuu halkan inagaga sii caawinaya iminka jinsi baa inoo iman doona jinsi waa lagu weydiin karaa dee fasal baa kuu imanaya waa lagu weydiin karaa khaasaa kuu imanaysa waxaani way inoo wada imanaya tawaadu baa laga yaabaa qadaayaadka dambe tashaakuk baa laga yaabaa amar baa laga yaaba khabar baa insha alla kolka waxaasu doonaya inuu kasii hadlo walafdu lafdigu imaa dalabun dalab inuu yahay aw khabarun khabar inuu yahay waa intii balaqada aynu ku baranay waa awalunka hore dalabkiihi alaaatun saddex weeyaan satudkar waana la sheegi doonaa waa saddex mer ley aad baran doontid buu ku yidhi iyo waxba ha igu degdegin amrun amar maca isticlaain oo isticlamici ah amarku waa goorma kolkii la kala sarreeye moogtaa marka la kala sarreeyo weeyaan wa cagsuhu cagsigiina ducaaun duco weeyaan ka hoose markay ka soo furaysay koo sare ku fulaysana waaba duco wa fi tasaawi kolkay labaduba siman yihiinna faltimaasun iltimaas baa waqaca sugnaaday hadday labadani samrayaa ay laba isla eg yihiinna iltimaas baaba la yidhaha saddexdaasoo horta amarku u qaybsamaa buu dalabku saddexdaasuu noqonaya waynu fahnaanu malaynaya khabarkii uu kaaga aamuso sheekhaa kuu tilmaami doonaa faslu fii bayaani alkulli waalkuliya waaljuzi waaljuziya wuxuu doonayaa inuu iminkana ka hadlo wax kulli iyo la yidhaah iyo juzi kulli iyo juzi baa yaa isqaabila kulli iyo juzi waxaa kaloo isqaabila kuliyatun iyo juz'iyatunna way isqaabilaan kulli iyo juzi soo ma kala garanaysi kulli iyo juzi waad kala garanaysaa oo kulligana waa taqaanaa juzgana waa taqaanaa kuliyatun iyo juziyatunna isaga inoo sheegiyo waa qadaayaadkii hadda eeg alkullu kulligu xukmuna xukumka weeyaan cala almajmuuci majmuuca la saarayo markii majmuuc meel jooga xukum la saaro eeg hadda majmuuc meel jooga markii xukum la saaro oo xukumkan hadda majmuuca majmuuc ahaan baad u saartee jamiic ahaan umaadan saarin majmuuc baa loo saarey maxay looma saarin baa la idhi jamiic cibaarooyinka noocan ahe dad bay ku adag yihiin majmuuc waxaasi waa majmuuc baa loo saaree jamiic looma saarin waynu naqaanaa inagu aad baynu u adeegsanaa waayo waxaa laga yaabaa nin baa laga yaabaa in dee qabiil baa dilaya nin aduu shaksi baa dilaya qabiil ka tirsan saw ninkaa shaksi ma dilin nin cali la yidhaah baa dilay tusaale ahaan waxaa la odhanayaa ninkii ree ninkii halkan marayey ree hebel baa dilay ree hebelku waa qabiil weyne ma og tahay ree hebel ma intay iskugu yimaadeen buu midiba meel qabsaday midba meel buu ku dhuftaad u malay ree hebel baa dilay kolkaynu leenahay may waa majmuuc majmuuc ahaan baa loo saaray laakiin jamiic ahaan ma aha oo shaksi kastaaba dilkaa uu ka qayb qaatay ma aha waa majmuuc ahaan haddaba xugum noocaasoo kalaa jira xugum majmuuca una oon jamiica ahayn xugumkaa majmuuca ah ee dadku ayna ka wada qayb qaadanin ee qayb ka miduhuni ay qabteen ayaa kulli la yidhaahdaa xugumka noocaasoo kalea alkulli kulligu xukmuna xugumkeenna weeyaan cala almajmuuc aynu saarno majmuuca tusaalihii me bal joogay anu tusaale soomaaliyan ku siiyey sheekuna muxuu ku siinayaa ka kullu daaka kaa kulligii laysa daa wuquucin dhicid u saaxiib ma aha xadiidkii dulyadayn buuba soo qaatay xadiidkii dulyadayn miyaynu garanaynaa ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi kullu daaka lam yakun kolkaasu xadiidkiibu gabayga aawadii wax u bedelayo wuxuuna yidhi ka kullu daaka laysa daa wuquucin waxa aad sheegaysaa wax dhacay maaha kullu daaka ma maxay kullu daakad waa maxay salaada in la gaabiyey iyo iyo nisyaankii labadaa midna ma jiraan sheekeenna waan ku haysanaa kelmaddaa tusaalahaa kulli ma aha kulligu muxuu ahaa majmuuc saw ma ahayn waxanoo laga aan laga wada qayb qaadane qaybi ay qabatay saw ma ahayn haddaba haddaynu majmuuc ka dhigno siduu sheekhani doonayo kullu daaka laysa daa wuquucin kolkaynu nidhaa macnuhu wuxuu noqonayaa nisyaan iyo majmuuc wada nisyaan iyo maxaanku idhaahdaa iyo qasri wada jir uma dhicin macnuhu waa maxay baan idhi nisyaan iyo nisyaan iyo qasri wada jir uma dhicin oo waxaa nebigu diidayaa majmuuca weeyaan eeg ilowgii iyo qasrintii salaadda la qasriyey labadaasaan diidaya midkood ma diidayu macnuhu noqonaya siduu sheekhani wato nebigu masaasuu u jeeday am dalabu tacyiin la yidhaha baa ka dambaysay am dalabu tacyiin la yidhaha oon iyadu arrinkaaba aqbalin baa meesha ka dambaysay adilo badan badan badan badan bay culimadu u keeneen xadiidkaa sheekha inuu in tusaalahaasi uu khalad yahay markay caddaynayaan waayo markii nebigu uu yidhi kullu daaka lam yakun muxuu ugu jawaabay saxaabigii may nebigu markuu yidhi kullu daaka lam yakun muxuu saxaabigii ka sii dambaysiiyey horta eeg taasi way horraysay laakiin taa laftarkeegaba keen aqasurat isalaatu am nasiita salaaddii miyay gaabatay am nasiita mise adigaa ilowsha sameeyey hamsahan maxaa loo yaqaanaa dalabu tacyiin saw maaha armaynan balaaqada ku soo barantee dalabu tacyiin muna ahayn dalabu tacyiinku waa maxay waa laba shay ood labadaba garanaysid eeg labadaba waad garanaysaa laakiin inuu midkood meesha yaallaad og tahay kii meesha yaallay baad garan lahayd kolkaa kaa ii camay magac marley waxaan hubaa eeg hadda marley waxaan hubaa inuu labadaa shay midkood meesha yaale kii yaallay ii sheeg aqasurati salaat am nasiita su-aasha soo saa kuma soconin nebigu ma jawaabta wuxuu ka dhigay kullu daaka lam yakun eeg su-aasha la weydiiyeyba ma ahayn qasriga iyo nisyaanka labadaas lama weydiinoo wada socda inuu midkood jiro waaban hubaayo taa su-aal ugama baahniye hee kii uun ii sheeg kolkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee muxuu ugu jawaabay majmuucii ugumun jawaabin majmuucii siduu sheekhu sheegayo ugumun jawaabina la soco kullu daaka lam yakun labadiiba nebigu u wada anfiyey calayhi salaatu wasalaam labadiiba laakiin mid gaara ma anfinin kolkaa majmuuc maahae waa jamiic kulli maaha kolkaa waa kuliyo kuliyo weeyaan kuliyada soo socota inaan gaadhin weeyaan kullu daaka laysa daa wuquucin waxayumaa likulli fardin marka fardi kaste xukuma lagu dul xukumo haddii fardi kaste lagu dul xukumo oo bimacnaa dadkani ay wada wadaagsadeen dilka fardi kaste haddii lagu dul xukumo dilka fainahu kuliyatun kuliyo ayaa qad culima lagu magacaabay maxamega eeg waa maxay buyna yidhi kuliyo ayaa lagu magacaabay buu yidhi fainahu kuliyatun qad culima kuliyaa lagu magacaabay maxaa lagu magacaabay buyna yidhi sheekhu kuliyaa la yidhaha haddii shaksiga haddii waxaan la wada wadaagsaday kolka iminka tusaaluhuu ina siiyey kulligii maahayna kuliyadii weeyaan oo xukumka jamiic baa iminka calaa kulli fardin baa lagu xukumayoo fardigii naqsiga ahaa iyo fardigii nisyaanka ahaa ayaa labadoodaba cadam lagu xukumuu nebigu ku xukumay labadoodaba nebigu sidooda u diiday laakiin nebigu haddii siduu sheekhu qabadee aynu kulli ka dhigno markuu yidhi kullu daaka laysa lam yakun kolkuu yidhaah nebigu wuxuu noqonaya calayhi salaatu wasalaam nin ninka ku yidhi oo kale qasriga iyo nisyaanka oo wada socdaa meesha kama dhicin laakiin kolkaa muxuu noqonaya nebiga jawaabtiisu nebiga laftarkiisu inuu qabo inuu mid dhacay saw maaha ninkuna marka horeba su-aashiisu maxay ahayd inuu mid dhacay wuu ogaayo dee mid wuu dhacaye kaa ii magaco ii cayin buu ahaa soo saa maaha kolkaa nebiguna dee haddii aynu kulli ka dhigno wuxuu noqonayaa qasri iyo nisyaan wada socda ayuu diiday laakiin midkood buu nebigu sugaya hay su-aashuba kala sugayo inay magacow bay ahayd jawaab iyo su-aal is mutadaabiqa iskuma aha kolkaa siduu sheekhani wato mutadaabiq iskuma aha wakti bay inooga baahnaanaysa haddaynu yar dhexgeli lahayn waxayumaa likulli fardin xukima laamka likulli fardin ku jira waa calaa وحيثما حكم مركا لا حكم لكل فرد على كل فرد شخص كسته لو حكمه فإنه كلية كلية يا قد علم لو مغعاب كلية دي مينا فاهمين والحكم حكم للبعض بعض لا حكم هو الجزئية هذه بد لا حكم محمين ليه جزئية ويان أو جزئية دو صور بي وضطايو حق دنبي نوغي من دونتا والجزء جزء كان معرفته معرفة دي سجلية ويسكا مقطعة جزء كان معرفة دي سمان لا قونين ويسكا مقطع حيوان ناطق إمي كجزء سمونا حيوان نولش هين waad fahmaysaa kolkaa juskana macrifadiisu waaba waadix waxaasi waa kulliyo jusi bay isku yihiin ama mufrad iyo kulli bay isku yihin baynu garanaynaa iminka kuliyada mataqaanaa ama kuliyiga iyo kuliyada kumaa kala garanaya ama kuliyiga iyo ayaa kala garanaya juska waljuz'u macrifatuhu jaliya buyna yidhi waljuz'u macrifatuhu jaliya kuliyi iyo jus baan doonaynaa inaynu kala saarno ama kuliyi iyo kuliyatun baynu doonaynaa inaynu kala saarno halkaa kala saarkeega idinkaan idiin diraya dib ugu noqda kitaabta aad haysatiin maalinka dhowna insha alla jawaabteeda saxda ah ii keena maan sii yar tilmaamaa halkaad ka helaysiin jawaabteedana dib ugu noqda ibraahim albayjuuri الرحمن الرحيم فصل في المعرفات معرفاتkii buu sheekhu ka hadlaya معرفaatkii معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفذي علم فالحد بالجنس وفصل وقع والرسم بالجنس وخاصة معا وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقعا وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبن وما باللفذي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهرا وشرد كل أن يرى مطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما, يد ولا بما يدري بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدر ما رووا باب القضايا وأحكامها ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا فما القضايا عندهم قسمان شرطية حملية وثاني كلية شخصية والأول إما مصور وإما مهمل وصور كليا وجزئيا يرى وأربع أقسامه حيث جرى إما بكل نوب بعض نوب لا شيء وليس بعض أو شبه جلا وكلها موجبة وصالبة فهي إذن إلى الثمان آيبة والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالشرطية وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة جزءاهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال ما أوجب تلازم الجزئين وذات الانفصال دون مين ما أوجب تنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلما مانع جمع أو خلو أو هما وهو الحقيقي الأخص فاعلما بسم الله الرحمن الرحيم فصل في المعرفات تصوري تسديد مركي لنوغسو قيبيي tasawurku mabaadi iyo maqaasid buu leeyahay tasdiiquna mabaadi iyo maqaasid buu leeyahay waxaynu ka soo baxnay tasawurka mabaadidiisii mabaadidiisi waa kuliyaatlkhamsaha kuliyaatlkhamsaha aynu soo dhigannay mabaadida tasawurka weeyaan mabaadidii tasawurka ayuu ahaa kuliyaatlkhamsihii iminka maqaasidii tasawurka maqsuudkii tasawurka ayaynu halkan ku gaadhaynaa tasawur o dhani kolkaa waa kaa baxaya maqsuudka tasawurku waa atacriif wuxuu idhi faslun fi lmucarifaat mucarifaat waa kuwa wax tacriifiya waxaa loo yaqaanaa mucarifka marka la tilmaamayo waa shayga gerashadiisi iyo tacaqulkiisu uu sabab u noqonayo ka la tilmaamayo in la garto almucarifu huwa maa yakunu marifatu takunu macrifatuhu sababan limacrifati almucaraf shayga markaad isaga garato kii lagu tilmaamayey aada garanayso waxaasaa mucarif loo yaqaanaa bikasri ra
markii ra'da la kasriye mucarif la yidhaa waa shayga markaad isaga garato wax kale aad garanaysid xayawaanu naatiq oo kale markaad garato maxaad fahmaysaa xayawaan noole naatiq fikira intaa markaad garato maxaad fahmaysaa insaankii baad fahmaysaa kolkaa mucarifku waa nooca mucarifunka mucarifkee wax tilmaamaa calaa alaaثatin saddex ayaa qusima loo qaybiyey mucarifka maxaa loo qaybiyey buu yidhi saddex qaybood xaqiiqda waa shan shan buu tegi doonaa xadun midi xad weeyaan wa rasmiyun midina rasmi weeyaan oo rasmi baa loo nisbeeyey wa lafdiyun midina lafdi baa loo nisbeeyey culima hadda waa la ogaadayey saddexdaa qaybood inuu yahay waa la ogyahay ficil maadi buu ka dhigayoo culimadoo dhan baa taqaana buu yidhi saddexdaa anu uguma horreeya buu yidhi saddex inaan ka dhigo wuxuu iska ilaalinayaa waa shantii aan idhiya ma arkaysa culima arrinkan waa la ogyay saddex qaybood inuu yahay caalamkao dhan ba wada yaqaan hadalba igama baahna cidna ima bushiyi karta kolkaa innagu waa shan baynu nidhiye sheekha kuma bushiyaynee xadkaa uu sheegay bay laba qaybood ka soo baxayaan xad taama iyo xad naaqisa rasmigaa uu sheegayna labaa ka soo baxaya rasmi naaqisa iyo rasmi taama lafdiguna dee waa midkaa un shan qaybood buu noqonaya haddaba mucarifunka mucarifka ee wax tacriifiya calaa alaaثatin saddex ayaa qusima loo qaybiyey saddex qaybood weeyaan xadun midi waa xad wa rasmiyun midina waa rasmi wa lafdiyun midina waa lafdi culima waaba la ogaaday inuu arrinku noocaa yahay horaa loo ogaaday buu ku yidhi falxaddu haddaba xadku waqaca wuxuu ku sugnaaday biljinsi jinsi iyo wa faslin buu ku sugnaaday xadka maxaa lagu yaqaanaa kolkii la odhanayo tacriifkani waa xad e xad maxaa luqada loo loo yaqaanay almancu soo maayn alxaddu huwa luqatan almancu soo ma ahayn xadku waana maanic waana jaamic sidaad arki doonto xadka waxaa mancigii luqada ayaa meesha wax kaga jiraano markaan xayawaanu naatiq insaanka ku tilmaamo xoolihii ma ma xayawaanu naatiqba muna maanic ahayn una xoolaha meesha ka saari uu manciyaya waayo xooluhu dee xayawaan way yihiin laakiin naatiq bayna ahayn dhaguxuma xayawaanba may maaha kolkaa xadku sidiisaba waa maanic tacriifkeenin waa maanico kan la tilmaamayo waxa aan ahayn oo dhan ayuu manciyaya ayuu meesha ka saaraya falxaddu xadku haddaba waqaca wuxuu ku sugnaaday biljinsi jinsi iyo wa faslin fasl alqariibayni qeydkaasaa ka maqan maxaa ka maqan alqariibayni jinsiguna waa inuu qariib noqdo fasalkuna waa inuu qariib noqdo iminka tusaale ahaan faras baa tilmaan lagu yidhi faras ayaa tacriifi lagu yidhi jinsigiisu muxuu noqonayaa faraska shayga ugu sokeeya ee ugu dhow ee la wadaagsadaa waa maxay waa xayawaan fasalkiisu waa maxay waxa makhluuqa kaleo dhanna uu kaga duwan yahay waa asahiil asahiil weeyaan haddaba markaad faras tilmaamaysid maxaad ku tilmaami alfarasu huwa alxayawaanu sahiil waa xayawaanka danana baynu odhanaynaa waa xayawaanu sahiila masaahil ninkaa doonta dheh xayawaanu sahiil markaynu ugu dhawaaqnaynu qaabkaan idhaahno jinsigii waa qariib oo waa xayawaan fasalkiina waa qariib oo waa sahiil mar kasto iminka insaan haddii tacriifi lagu yidhaha maxaad odhan huwa alxayawaan annaatiq haddii dameer tacriifi lagu yidhaha maxaad odhan huwa alxayawaan annaahiq kolka mid kasta tacriifkiisii baad siinaysaa wuxuu ka kale kaga dunaa un baad meesha keenaysaa kolkaa jinsigiina waa qariib fasalkiina waa qariib xad kolkaa waxaa la odhanayaa waxa weeyaan xad taam a baa la odhanaya falxaddu xadku waqaca wuxuu ku sugnaanayaa biljinsi jinsi iyo wa faslin fasal alqariibayni labaduba qariiba labaduba waa inay qariib yihiin haye warasmu rasmiguna biljinsi jinsi qariib ah iyo wa khaasatin khaasuu ku sugnaanayaa macan oo maca muxuu rasmigu ku sugnaadaa rasmiga kolka meeshan rasmi baa yaal kolka la odhanayo waa in maxay la sameeyo jinsi qariiba iyo khaaso oo halkii fasalka laga keenayey unbaa fasalkii laga dayn oo khaasun baad keenaysaa khaasadas maynaan sheegaynin shalay toole soo carabka caam iyo khaas maynaan qaybinayn waa carabkii khaaska ahaa weeyaan kolkaa jinsi qariiba iyo carab khaas ah ayaad keenaysaa maxaad odhanaysaa insaanka kolkaa tilmaamaysid alinsaan huwa alxayawaan adaaxik alxayawaan kolkaan idhaa maanan jinsi qariiba keenin jinsi qariiba soo maanan keenin halkaan annaatiq ka odhan lahaa un baan khaasadiisii keenay shay khaasadiisa ah oon daatada gelayndee oo carab ah un baan keeno waxaan idhan addaaxik hadda khaasadaas caam ka dhigi maysid oo alinsaanu huwa alxayawaan almaashi ma odhan karo alxayawaan almaashi ma odhan karo oo lodiibaa soo gelaysa kolkaa maanic bayna noqonaynin lodu waa wayna noosha wayna lugaysaa mashigu soo carad caama maahayn caradka khaaskaa weeyaan haddaba jinsi qariiba baan ku idhiye rasmigu biljinsi qariib baan kuugu qaydayey kitaabkaagaasi waxaa laga yaabaa inuu baciid leeyahay isma diidayno jinsigu qariibna wuu noqdaa baciidna wuu noqdaa xagga rasmiga marka la joogo oo haddaad doonto insaanka jinsi qariibaan ku tilmaamayo alinsaan huwa aljismu daaxik baan odhanaya aljismu adaaxik kolkaan haddaba jinsiga baciid ka dhigo fasal baan iska keeni karaa meesha alinsaanu huwa aljismu aljismu naaiq aljismu naaiq tacriif maaha xad maaha kolkaa waayo xadka jinsigaa qariib noqon jiray jinsiga iminkasa baciidka maan dhigin fasalkiiyoo jooga ayay rasmi u noqonaysaa fasalkiina waan keenayaa waxaan keenayaa maxay fasalkiina waan keenay fasalkii dee maxaan ka dhigay kolkaa kii caadiga ahaa baan ka dhigay kii kalena qariib baciid baan ka dhigay warasmu rasmigu biljinsi jinsi buu ku sugnaanaya iyo wakhaasatin khaaso macan iyagoo maca cafwan rasmiga sow maynaan odhan jinsi baciid ah iyo khaaso sow labadaa maynaan odhan jinsi baciid ah iyo jinsi qariiba labadaba wuu noqonaya horaan idinku tilmaamay intaa oo kitaabkaagu waa qabanaya aniga ku laakiin jinsiga fasal un baynaan raacinaynin xataa hadduu baciid yahay fasal kolkaa rasmi noqon maayee kan soo socduu noqonaya wa naaqisu lxaddi xadka kiisa naaqiskiihi bifaslin buu ku sugnaaday fasal fasal keliya xadka naaqiskii waa ma xataa ama soo maynaan soo sheegin xadka naaqiskii waa fasal keliya xayawaan iyo tilmaan baa la insaan iyo tilmaan baa lagu odhanayaa maxaad odhanaysaa alinsaan huwa annaatiqu oo kolkaa waa fasal keliyun baynu meesha keenay aw maca jinsin baciidin ama jinsi baciida kii oo la jooga ayaynu meesha keenaynaa waa tusaalihii marka dhawaydanku lahaa rasmi ma aha xayawaanka kolka insaan kolkaan tilmaamayna maxaynu ku tilmaamaynaa alinsaan huwa aljawharu aljawharu naatiq baan haddaan doon odhan karnaa aljawhar annaatiq ama almutaxariku ama waxaan odhan karnaa dee aljismu naatiq ama waxaan odhan karnaa annaami naatiq waxaaso dhan waa wada jinsi baciida weeyaan haddaan jawhar soo qaato haddaan jismi soo qaato haddaan naami soo qaato waa jinsi baciida wanaaqisu lxaddi xadka kiisa naaqiskiihi xagga icraab ahaan markaynu eegayno wanaaqisu lxaddi xadka kiisa naaqiskiihi waqaca wuu sugnaanayaa bifaslin buu ku sugnaanayaa fasal aw bifaslin oo maca jinsin jinsi miciya buu ku sugnaan jinsigoo baciidin baciid ah laa qariibin si aan ahayn mid qariiba kolkaa khabarkii waqacada xagga dambe taalla weeyaan waqaca bimacnaa habata waqacadaa ayaa khabar noqotay xadka taam markuu yihi markuu naaqis yahayba waynu sheegnay rasmiguna markuu taam ahaaba inoo sheegay wa naaqisu rasmi rasmiga naaqiskeehi bikhaasatin buu ku sugan yahay faqad oo keliya hal khaasaa unbaad meesha keeni oo maxaad odhanaysaa maa huwa alinsaan haddii lagu yidhaha alinsaan huwa adaaxik bilquwa hadda adaaxik bilficli maaha iska ilaali waa adaaxik bilquwa insaanku quwa ahaanunbuu daaxiku yahaye ficil ahaan daaxigu ma aha waad og tahay iminka insaanku khaasadiisu waa dixki waa qosl intaynan kuma qoslaya dhammaanteen waxaynu nahay wada daaxikiin bilquwa bilquwa miyaad garanaysaa macnaheega asuluuxiya weeyaan waynu usuu bannaa inaynu qosallo waynu usuu bannaa inaynu qosallaynu usuu bannaa oo haddaan iminka qoslaysnidhaa dhammaanteen un ka sii daynaynaa laakiin bilficli ma aha oo in iminka insaanku daqiiqad kastuu joogo dee qosol dhagdhagdhag un ma wado waad og tahay wuxuu ku yidhi wanaaqisu rasmi rasmiga kiisa naaqiskiihi bikhaasatin buu ku sugan yahay faqad oo keliya ow maca jinsin jinsi micii jinsiga oo abcadin baciid ah ayuu qadirtabada ku irtibaadmo ku xidhmay qadirtabadadaasi waa khabarkii wanaaqisu rasmi rasmiga kiisa naaqiskiihi qadirtabada wuxuu ku irtibaadmo ku xidhmay bikhaasatin faqad oo keliya aw amase maca jinsin jinsi micii iyadoo ah jinsigoo abcadin baciida khaasadiiyo jinsi baciida isku gee oo waxaa jidhaa insaanka waa aljismu adaaxik jismu daaxik baad odhanaysaa kolkaana waxaa la odhanayaa waa rasmi naaqis ah afar buu inoo tilmaamay sow maaha wamaa bilafdiyin ka lafdiga ladayhim iyaga agtooda shuhira lagu caan bixiyey sow tacriifka mid lafdi maynaan odhanaynin ka lafdiga loo yaqaanee mashhuurka ku ihi waa tabdiilu lafdin in lafdi lagu bedelo biradiifin mid radiif oo ay isku macno yihiin oo ashara ka caansanuun radiifkii muraadifkiisii oo ka caansanun baad ku bedelaysaa maa huwa alkhadanfar baa lagu yidhi maa huwa alkhadanfar alkhadanfarka ii sheeg baa lagu yidhi maxaad odhanaysaa alkhadanfaru huwa alasad labadii magacun baad isku bedeshay nin baa bashar garan waayey maa huwa albashar buu ku yidhi albasharu huwa alinsaan bashar iyo insaan mayna isku mid un ahayn bashar iyo insaan waa waa laba lafdi oo isku muraadif ah laakiin kala caan ah kolba ka caankaa un baad ka kale ku bedelaysaa maa huwa albur alburu huwa alqamxu waad fahamtay wamaaka bilafdiyin lafdi ladayhim agtooda shuhira lagu caan bixiyey tabdiilu lafdin lafdi bedeliddii weeyaan biradiifin mid muraadif a lagu bedelo ashhare oo ka oo ka mashhuursan wa shardu kullin mid kasta shardigiisu wa shardu kullin mid kasta shardigiisu waa maxay wa shardu kullin kolkuu ina leeyahay waa xaddii rasmigii lafdigii wa shardu kullin mid kasta shardigiisu iminka intaasi waxay ahayd tacriif xadku waa maxay haddii lagu yidhaha waad fahmaysaa fasalku waa maxay haddii lagu yidhaha waad fahmaysaa rasmigu waa maxay haddii lagu yidhaha waad fahmaysaa wixii oo dhan adigu wuu kuu soo tilmaamay casharkan ma fahmayo ninkan kulliyaaddii garanaynin haddii kulliyaaddii ay nagu adkayd cashirkan wuu idinku adkaanaya oo jinsigii haddaydaan fahmin ama fasalkii haddaydaan fahmin ama khaasadii haddaydaan fahmin wuu inagu adkaanaya oo waaba maqsuudka qowlushaarixa weeyaan kiina wuxuu ahaa mabaadida qowlushaarixa buu ahaa kuliyaat lkhamsuhum shuruud buu leeyahay tacriifku wa shardu kullin mid kasta shardigiisu an yuraa in lagu ogaado weeyaan mudaridan mid mudarida oo mudarid noqonaya waa inuu qiyaas noqonayo muncakisan muncakis oo haddana cagsoomaya mudaridan muncakisan waa maxay macnihiisu bal joogay mudaridan muncakisan waxa weeyaan waa inuu shaygu jaamicna noqdo maanicna noqdo jaamic maanic ah ayaa loo baahan yahay waa jaamic oo marka insaanka la tilmaamayo maxaa la yidhi alinsaan huwa alxayawaan annaatiq kolkaa insaankii maxaa inaga baxay muuna jaamic ahayn fardi kaste oo insaanihi miyuuna ahayn xayawaanu naatiq fardi kastaoo insaanihi waa xayawaan fikiroo naatiqa oo naatiqa weeyaan kolkaa waa jaamicoo fardi kastaoo insaanihi halkaa wuu kuugu jiraa ma odhanaysaa dumarkii baa iga baxay waa maya ma odhanaysaa ragga qayb baa iga baxday waa maya alxayawaanu naatiq waa jaamic sow maaha waana maanic oo waa maanic oo wuxuu maanic ku noqonaya alinsaan huwa alxayawaanu naatiq kolkaan idhaa xoolihii miyay soo gelayaan muna maanic geelii waa maanico adhigii waa maanico xoolihii dhagixii waa maanico cirkii waa maanico dhulkii waa maanico dee kolka xayawaanu naatiq aynu nidhaa waxna xayawaannimada ayaabaa ayuu ku baxaya waxna naatiqnimadan ayuu ku baxaya wixii aan noolayn oo dhani xayawaanku kaaga baxaya waxa nool ee fikirka lahayn nudqigan ayuu kaaga baxaya inkastay culimadu yidhaahdeen midna wuu baxay midna wuu kaa baxay bay yidhahdeen midna waa la bixiyey midna wuu kaa baxay kharaja bihi iyo kharaja canhu bay kala yidhahdeen jinsiga weligaa kharaja bihi ha odhan kharaja canhu weeyaan fasalkana waa kharaja bihi labadaa istilaax baa loo kala leeyahay wa shardu kullin mid kasta shardigiisu an yuraa in lagu ogaado weeyaan mudaridan mid mudaridoo qiyaasoobaya muncakisan oo muncakis oo welibana muncakis noqonayo cagsoomaya haddana wa daahiran in daahir lagu ogaado weeyaan ereyadan wax lagu tacriifinaya waa inay wada daahir noqdaan laa abcada baciidna yuuna noqonin walaa musaawiyan mid la simanna yuuna noqoninka wax lagu tilmaamayo walaa tajawuzan majaas ereye majaas an ayaan tacriifka la keenin oo bilaa qariinatin qariina la'aan ah qariinadaasoo taxuriza bihaa iyada wax layskaga ilaaliyey majaasna baabka tacriifka majaazaadka waa laga ilaaliyaa haddii tacriif la gelayo majaas lama keeno laakiin majaasku muxuu kusii qaydan yahay bilaa qariinatin buu yidhi majaas bilaa qariinaah oo haddii iminka beliidii tilmaan lagu yidhaha ka warran maa huwa albeliid bal nacaska ii sheeg baa lagu yidhi albeliidu huwa ximaarun haddaan idhaha ka warran ximaarku saw maaha majaas qariino ma wata iminka qariino ma wato sidaa darteed lama ogolo maxaan haddaba odhanaya maa huwa albeliid haddii lagu yidhaha albeliid huwa ximaarun yaktubu haddaan idhaha ka warran ximaarka inaanan dameerkii uga jeedina insaanan uga jeedo qariinaan u keenay maxay ah yaktubuda kolka kitaabadana qariinoa kutusinaysa inaan ximaarkan dameer looga jeedin oo dameerku wax ma qoro dee insaan nacasa ayaa looga jeedaa kolkaasuu sheekuyna yidhi bilawalaa tajawuzan majaas lama ogolo kaasoo bilaa qariinatin qariina liidiya qariinada bihaa iyada tuxurisa la iskaga ilaaliyey dee macnihii xaqiiqiga ahaa walaa bimaa kiina lama ogolo yudraa bimaxduudin maxduudka lagu yaqaanay walaa bimaa yudraa bimaxduudin miyaad garanaysaa maxduudku shayga uu ku tawaqufayo hadda aad u dhegayso maxduudka inaad fahamtaa shayga ay kaaga tawaqufaysana tacriifka gelin maysid oo musalsal dawr waxa la odhan jiraa ka dhalanaya waayo haddaad tacriifkii geliso wax maxduudkiiba gerashadiisu ay ku xidhan tahay waxay ka dhigan tahay tacriifkan gerashadiisu maxduudka gerashadiisay kaaga xidhan tahay maxduudka gerashadiisuna tacriifka gerashadiisay kaaga xidhan tahay dee kolkaa seebaad u garanaysaa waa dawr dawr musalsalaa meesha ka dhacaya suurtagalna ma noqonaya kolkaa dawrka waan garanaynaa masaa'ishtii fiqiga ahaa ayaad ku wada garanaysiin dawrka waad garatay baan u malaynaya walaa bimaa kiina lama ogolo yudraa lagu yaqaanay bimaxduudin maxduudka wax maxduudka lagu garanayana tacriifka ma gelinaysid walaa mushtarakin ismi mushtarag ah meesha ma keenaysid oo khalaa ka madhnaaday min alqariinati qariinada ismi mushtaragoo bilaa qariina ah haddii cadeedda ii tilmaan lagu yidhaha ka warran maa hiya shamsu baa lagu yidha bal cadeedda ii sheeg hiya alcayn shalay maxaynu soo sheegnaa cayn inay maxay tahay mushtarag saw ma ahayn hiya alcayn ma odhan karno waayo waa mushtaragdii kolkaa mushtaraga wuxuu ina yidhi min alqariinati khalaa buu ku qayday mushtaraga la diidaya waa kee waa ka bilaa qariinada ah kolkaan hiya alcayn la odhanaynin waa kolkay qariina ayna wadan laakiin ka warran haddaan idhaa hiya alcayn almudii'a waa sax kolkaa hiya alcayn almudii'a haddaan idhaahdo sax bay noqonaysaa oo dee mudiicadanaa saaraysa ishii dahabka ahayd iyo ishii nin baasirada dahabkii iyo ishii biyaha iyo baasiradan iyo intaasoo dhan mudiica maaha dee cadeedunba mudiica ah kolkaa qariinay wadataa walaa mushtarakin mushtaragna tacriifka lama ogolo mushtaragoo khalaa ka madhan min alqariinati qariino hadduu qariino wato laakiin waa la ogol yahay wa cindahum nimankan mandiqa cindigooga min jumlati almarduud ashyaada la radiyey waxaa jumladooda ka mid ah an tadkhula alaxkaam inay axkaamtu gasho fi lxuduudi xadka manaadiqadu waxay diideen ay marduud ka dhigeen xuduud markii xad la sheegayo in xugum la dhex geliyo oo maxay la yidhaha alfaacilu huwa alsmu almarfuuc waa khalad cibaarada ajruumigu maray waa khalad xaggan mandiqa markaynu joogno oo khaladku xagguu kaga jiraa tacriifkiibaa xukumkii la dhex geliyey alismu lmarfuuc rafcadu muna xugum ahayn xukumka faacilku muna rafco ahayn xukumkiibaa xadkii lagu dhex sheegay lama ogolo haddaba halkan wa cindahum manaadiqada cindigooga min jumlati almarduud waxyowga la radiyey jumladooda waxaa ka mid a an tadkhula alaxkaam inay axkaamtu gasho fi lxuduudi xuduuda xukumka tacriif lama gelin karo mafcuulun bihiga ma odhan kartid ismun mansuubun ismun haddaad tidhaa mansu nasbadu waa xukume ka ilaali dee tacriifka waadi fahantaan u malaynayaa walaa yajuusu ma bannaano fi lxuduudi marka xadka la joogay wax la tilmaamayo dikru ow lafdiga ow ah in la sheegaa ow lama sheegi karo buu ku leeyahay laakiin fi lxuduud buu ina yidhi xadka maxaa ka soo horjeeda rasmigii iyo lafdigiisa ma ahayn rasmigii baa ka soo horjeeda rasmigu isaga maahe waa xadka walaa yajuusu fi lxuduud xadka laguma sheegi karo dikru ow lafdiga ow ah wajaa-izun waa iska bannaan yahay fi rasmi rasmiga marka la joogo ee fadri ogow maa rawow waxay soo wariyeen owda la diidaya maad garanaysaa waa owdii tashkiiga faa'iideyn jirtay ama shakiga faa'iideyn jirtay haddii lagu yidhaah bal ii sheeg dayib ninka la yidhaah kolkaa un baan idhi dayib waxa weeyaan nin gaaban oo madow ama waa nin dheer oo dhuuban ma tacriif baa hadalkaasi amaadani waa awdiya ma garanaysaa tacriif baa lagu weydiiyey haddaad tacriif la imanaysid wax shaki ku jiro naga ilaali waxaa lagu yidhi masaajidka raxme la yidhaha iyo tilmaan dariiqa loo maro n xagguu iga xigaa raxma amaa bari buu kaa xigaa amaa galbeed arma tilmaan baa taasi amaadani waa awdii kolka wax la tilmaamayo owdu mamnuuc weeyaan laakiin owda mamnuuci ihi waa tee owda mamnuuci ihi waa ta lishaki ah hadday litaqsiim tahay mamnuuc maaha oo culimmadu waxay yidhahdeen culamaa nuxaad alkelimatu hiya ima smun aw ficlun aw xarfun bay yidhahdeen owdaasi waa litaqsiime la soco hadda litaqsiim owda litaqsiimkaa lama lama diido iyada laakiin owda lishakiya baa la diidaa waxna waan tilmaamaya waana shikiyaya tilmaan maaha dee ma garanayo waan shikisanahay dhinacuiga xigaad odhanaysaa shaygaasi walaa yajuusu ma bannaano fi lxuduudi xuduudda marka la joogo dikru ow ow sheegiddeedu wajaa'izun waa bannaan yahay sheegiddii fi rasmi rasmiga ee fadri garo maa rawow waxay soo wariyeen cashirkaasi waxa weeyaan markii shay tasawurkii la doonayo waxyowga ugu muhiimsan buu ku jiraa waa muqadimada mantiqa kolkaa waxaan idinkula talinaya inaad shuraaxda soo aqridiin insha allah ha u fahmina in waxaynu doonaynaa matni uu yahay aynu bildhaaminayno shuraaxda soo aqriya hadday bayjuurigii tahay iyo hadday kuwan kale quwaysanigiina waad haysiin baan u malaynaya hadday quwaysanigii tahay iyo haddii kale iidaax iidaaxulmuhamkii tahay iyo hadday tahay maxaanku idhaha malawigii iyo waxaynu haynaa manaadiqa sharax mantiq ciiddaasaa la hayaaye bal miduun idinku soo ka soo bogtoo soo aqriya oo su'aalaadkaad garan weydiinna soo celiya welibana halkaa waxaa inagaga dhammaaday tasawurkii tasawur dambe kuuma hadhin tasawurku wuxuu leeyahay mabaadi iyo maqaasid mabaadidu kuliyaatulkhamse weeyaan maqaasiduna tacriifkaa weeyaan iminka aynu sheegnay haddaba shay kastood tacriifinaysid ama tacriif kastood aragtid haddaad isleedahay mantiq waad baranaysaa waa inaad istidhaahdid ma xadba ma rasmiba ma lafdiba hadduu xad yahay ma taanba ma naaqisba muxuu noqonayaa baljoogay shay kaste iminka markaan faacilka tilmaaneen idhaahno ismun marfuucun baljoogay muxuu noqonayaa ma xadba ma rasmiba ma lafdiba hadduu xad yahay ma taanba ma naaqisba maxaad ku tilmaami kartiin ya hadduu xad yahay jinsigiisa iyo fasalkiisa bal ii sheeg bal jinsigiisa iyo fasalka ii sheeg maa huwa aljins jinsi qariiba miya jinsi baciida miya jinsi abcada miya eg shay kaste kelmadda maa kelmadda maa unbaa unbaa adayg yar leh xagga jinsigeyga iyo fasalkeyga marka la raadinayo kelmadda maa waxaan kaloo dhani waa basiid waa biyo kolkaa idinku insha allah tacriifaadka usoo fiirsada oo soo aqriya shuraaxda oo xataa cibaarooyinkan yaryari kala duduwan kharaja bihi iyo kharaja canhu maad fahmaysin wax alla waxay kala tahay fasalka kharaja bihi baa loo loo isticmaalaa jinsi
inaynu wax ka eegno baab اlqadaayaa wa axkaamihaa waa qadaayaadkii iyo axkaamtoodii baab اlqadaayaa wa axkaamihaa baab اlqadaayaa wa axkaamihaa halkan waxay nooga bilowday tasdiiqii mabaadidii uu lahaa kuliyaadii shalay aynu soo dhigannay saw ma ahayn mabaadida m- tasawurka iminkana tasdiiqa mabaadidiisii baynu doonaynaa mabaadida tasdiiqa maad garanaysaa waa alqadaayaa wa axkaamihaa weeyaan qadiyadda iyo axkaamteeda ayaa mabaadidii ah halkii kuliyaadka oo kale ku jiraan kolkaa mantiqa intan dambe tasdiiqa ayuu u badan yahayba intaa hore waa wax fudud ilaa tacriifkaa mooyaane intaa tacriifka intan dambe laakiin muhim ah u baahan iyo sugid saasaynu samaynaa tacriifkaasaynu ku egeysinaa ardayda waayahay halkaa baan mucarifun macno ahaan baynu saa ugu soo yarcelinaynaa cashirkaa mucarifunka mucarifkiihi qusima waxaa loo qeybiyey calaa alaaثatin saddex xadunka koobaad waa xad warasmiyunka labaadna waa rasmi walafdiyunka saddexaadna waa lafdi culima waaba la ogaadayey falxaddu xadku waqaca wuxuu ku sugnaaday biljinsi jinsi iyo wa faslin fasl warasmu rasmiguna biljinsi jinsi iyo wa khaasatin khaasa ayuu ku sugnaaday macan iyagoo wada jir ah wa naaqis lxaddi xadka kiisa naaqiskiihi waqaca wuu sugnaaday bifaslin buu ku sugnaaday aw bifaslin fasl buu ku sugnaaday oo maca jinsin jinsi miciya jinsiga oo baciidin baciida laa qariibin qariib si aan ahayn wa naaqis rasmi rasmiga kiisa naaqiskiihi qad irtabada wuxuu ku xidhmay bikhaasatin khaasa faqad oo keliya aw maca jinsin jinsi mici iyadoo a jinsigoo abcadin baciid ah wamaa ka shuhira lagu shuhreeyey bilafdiyin lagu shuhreeyey ladayhim cindigooga tabdiilu lafdin lafdi bedelidii weeyaan biradiifin muraadif lagu bedelo ayaa oo ashare ka sii mashhuursan welibana wa shardu kullin mid kaste shardigiisu an yuraa in lagu ogaado weeyaan mudaridan mid qiyaasoobaya muncakisan oo haddana cagsoomaya wadaahiran daahir in lagu ogaado weeyaan laa abcada mid baciidase aan lagu ogaanin walaa musaawiyan mid la simanna aan lagu ogaanin walaa tajawuzan majaasna aan lagu ogaanin majaaska oo bilaa qariinatin qariina li'ideeda qariinada bihaa iyada taxurisa layskaga ilaaliyo macnaha xaqiiqiga walaa bimaa kiinayaan lagu ogaanin yudraa lagu yaqaanay bimaxduudin maxduudka walaa mushtarakin mushtaragna yaan lagu ogaanin mushtaraga oo khalaa ka madhan min alqariinati qariino wa cindahu manaadiqada cindigooga min jumlati lmarduud waxyowga la radiyey jumladooda waxaa ka tirsan an tadkhula alaxkaama axkaamtu inay gasho fi lxuduudi xuduudda walaa yajuusu ma bannaano fi lxuduudi xuduudda marka la socdo dikru ow ow in la sheegaa wajaa'izun waa bannaan yahay fi rasmi rasmiga dhexdiisa ee fadri haddaba baro maa rawow waxay soo wariyeen amaan aiim baabu lqadaaya wa axkaamiha maxtamala sidqa lidaatihi jaraa baynahum qadiyatan wakhabara ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية وثاني كلية شخصية والأول إما مصور وإما مهمل وصور كليا وجزئيا يرى وأربع أقسامه حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا وكلها موجبة وصالبة فهي إذا إلى الثمان آيبة والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة جزءهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال ما أوجب تلازم الجزئين وذات الانفصال دون مين ما أوجب تنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلما مانع جمع أو خلو أو هما وهو الحقيقي الأخص فاعلما تنافر خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدلا وإن تكن محصورة بسور فن... ف... وإن تكن محصورة بسور فانقض بضد سورها المذكور وإن تكن موجبة كلية نقيضها صليبة جزئية
وإن تكن صليبة كلية نقيضها موجبة جزئية بسم الله الرحمن الرحيم باب القضايا وأحكامها قضية إي أحكام تيدي أيو شيخ إنه بالله باب القضايا وأحكامها هذا بقى القضايا كلمة قضايا أمر كان يقنو وجمع قضية قضايا على وزن فعايلة أصل أهان مركين يقولون على وزن فعايلة وكلمدي أتكيد حق الصرفقة يعني منك صرافته مركي علماء كلا قضي- قضايا أي دهدين أي أرنتين رب كانوا لصها مرني بينا وحبك أوبي كلمة شن لنعبوا حق صرفقة أيو أيو أرمك قدعين باب القضايا وجمع قضية قضية نيسا قاينوت المامية إيا وأحكامها قضية وخبر أو كلون لها khabar iyo qadiyad waa isku mid waa kalaamkii taamka ahaa haddaan dhinac kale ka eegna qadiyaddu kolkaa qadiyadda ayaynu baabkan kaga hadlaynaa iyo wa axkaamihaa qadiyaddu xukumka ay yeelanayso haddaba qadiyaddu waa fasalkan koobaad baabkan koobaad weeyaan baabkan koobaad qadiyaddunbuu ka hadlaya iyo qaybaheega ka labaad faslu fi tanaaqud sownama odhanin xukumka qadiyaddu waa tanaaqudka waxa kaloo xukum labaad u ah cagsigaa cagsulmustawigu u sheegayo labadaa dambe ayay axkaamta qadiyaddu noqonaysaa labadaa baab ee dambe labadaa fasal ee dambe kan horena waaba qadiyadii iyo qaybaheegii haddaba iminka halkan laga bilaabo waxaynu sharxaynaa mabaadidii tasdiiqu uu lahaan jiray waa mabaadidii tasdiiqa qadiyadii iyo axkaamteedu waa mabaadida tasdiiqa mabaadidii qo- kuliyaadii oo kale halkay u xisaabnayd tasawurka ayay kuwana u xisaaban yihiin tasdiiqa mabaadidii tasdiiqa ayay noqonayaan iminka qaybtanan bilownay baabu alqadaaya wa axkaamihaa qadaayaa wuxuu u jamciyey qadiyaduhu way badan yihiin oo waad arki doontaa axkaamtuna waaba labe e waa tanaaqud iyo cagsiye baljoogey muxuu u jamciyey waa bictibaari lmufradaat bictibaari lmufradaat buu axkaamu leeyahy waayo haddii kale intuu qoray waaba laba un inuu tafniyeeyay ahayd tanaaqudkii iyo cagsulmustawi buu sheegay wuxuu ka aamusay cagsulmukhaalifkii iyo cagsulmuwaafiqii labadaa midna kama hadlayo waana laba cashar oo muhim ah waxyowgu iyo saaquujigu la dheer yahay kan bay ka mid yihiin waayo cagsulmuwaafiqi iyo cagsulmukhaalif labadaba isaaquujigu waa qoraya kana cagsulmustawi unbuu qoray labadii kaloo ka baxay baabu alqadaaya wa axkaamiha maxtamala ka ixtimaala asidqa sidqi ka ixtimaala run lidaatihi daata ahaantiisa uun uxti- u ixtimaala jaraa waa dureersaday baynahum manaadiqada dhexdooda qadiyatan xaalo uu yahay qadiyo iyo wa khabaran khabarba xaalo uu yahay wuxuu yidhi maxtamala sidqa waa tacriifkii qadiyadda tacriifkan maxaynu ka dhigaynaa baljoogey shalay baynu tacriifka tacaariifta soo barannee waxa weeyaan xad taam ah weeyaan waa xad taam ah oo dhammaystiran weeyaan waayo jinsi iyo fasal buu la yimid oo maadaasi waa jinsigii eeg xad taam ah bay noqonaysaa maadaasi waa jinsigi jinsigaasi waa qariib haddii maada qowl lagu rido qowl maa qowlka ixtamala ixtimaala asidqi sidqi haddaynu nidhaahno waa jinsi qariib ah haddii kalena xadkani naaqis buu noqonayaa haddaynu maadaa ku ridno jinsi baciid ah oo lafdi ah maa lafdiga ixtamala ixtimaala haddaynu nidhaahno jinsi baciidaynu meesha keenay jinsiga baciidka iyo fasalka marka la adeegsado xad naaqisa bay noqonaysay soo maahayn xad waa naaqis mar marna xadku taam buu noqonayaa kaa doonto ayaad haddaba adigu eegaysaa dariiqaa doonto mar maa ka ixtamala ixtimaala asidqa sidqi ixtimaala waa runta sow maaha balaaqada inoo sharxayd runtana waxaa la yidhaha lidaatihi oo ixtimaala halkaa maxaa ka maqan baabu liktife iktifihi aynu jawaahiralbalaaqaha aakhirkiisa ku maraynay weeyaan iktife waayo erey buu sheegayo kii kalena waa la xadfay adiga maskaxdaadaana la yidhi la kaasho maxtamala sidqa walkidiba kidbigii buu iska xadfay wuxuu u xadfay liqubxihi waa wax foolxun midda kale wuxuu u xadfay ta'aduban maca kitaabi illaahi wa sunnati nabiyihi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka adabsanayaa sheekhu qur'aanka iyo xadiidka waayo hadalkan aynu leenahay hadalkan dee khabarka loo yaqaanaa kalaamka ilaahay waa khabar ka nebiguna waa khabar khabarkana waxay ku ix- ku tilmaameen maxtamala sidqa walkidba bay yidhahdeen ilaahay hadalkiisiibaa kidbi ixtimaalaya waa khatar eeg nebiga hadalkiisiibaa kidbi ixtimaalayaana waa khatar kolkaa ta'aduban adabsi uu ka adabsanayo ayuu sheekhu kidbigii uga tegey maxtamala sidqa sidqi ka ixtimaala lidaatihi ereygaa lidaatihi muxuu saarayaa kalaamka ilaahay iyo kale cafwan wuxuu saarayaa inshihii oo inshuhu kidbi iyo sidqiba wuu ixtimaalaa laakiin lidaatihi maahe waa lilaazimihi asqinii maaan haddaan idhaa biyo i waraabi ma runbaa mise waa been dee waaba insha oo midnaba maaha haddaba sababsay ku ixtimaali kartaa asqinii maaan laazim ahaan waxa ka dhalanaya ana cadshaan waan oomanahay waan oomanahaydu dee kolkaa runna way noqon kartaa beenna way noqon kartaa kolkaa asqinii maaan sidqi iyo kidbiba way ixtimaashaa lidaatihaa ma ahee waa lilaazimihaa weeyaan kolkaa lidaatihi baa loo baahan yahay waa shaygay naga baxaya waxaa kaloo jiroo daakhil noqonaya lidaatihi kolkaynu nidhaahno kalaamka ilaahay oo kalaamka qaa'ilka markaadan eegine kalaamka un adeegto dee waa khabarkii labadaba lagu tilmaami jiray nebiga qowlkiisuna calayhi salaatu wasalaam keebuu noqonaya musaylamatulkadaab hadalkiisii baa soo gelaya oo markaadan qaa'ilka eegin qaa'ilka markaadan eegin ee musaylamatulkadaab dee aad hadalkan un eegto wixii inshaha aan ahayne khabarka ahaa qaybtii khabarka ayuu ka mid noqonaya waaqica oo kale ha eegine bal kelmadda eeg waxaynu nidhi inayn baan idin nidhi ama inaan waa laba sow maaha waxaan ku idhi nisfu inaa cashar labadu waa maxay baan idinku idhi waa labiyo tobanka niskood sow maaha hadalkaasi muna khabar ahayn ixtamala sidqa walkidba hadda maca kownihi kidban maxdan waayo labadu inaa cashar ayay nis u tahay markaan ku idhaa sidqiyo kidbiba wuu badhaa hadda waa been laakiin waaqica markaynu eegnuu been yahay waaqica kolkaa lidaatihi unbaa lalahaaye waaqica ka saar qaa'ilkana ka saar meesha si hadalkaasi uu noqdo dee hadalkii run iyo beenba berayey aljuزءu akbaru min alkuli sidqiyo kidbiba waa badhaa waayo waaqica ka tag waaqica ayaa inale waa beene oo waaqicaynu ku ogaanayna iyo mushaahadadani been bay noqonaysaa asamaau taxtana sidqiyo kidbiba waa badhaa waaqica un ka tag oo waaqica waxaynu ognahay cirki inuu xaggani naga xigo taasaynu ognahay maadaamaynu garanay inuu cirki inaga sarreeyo uu xaggan sare inaga xigo dee kolkaa hoosta inagama jiro cir wax xaggan hoose ciroo inaga jiraa ma jiro nimankan falsafadae qabtaa dhulku inuu yahay xidig yar inuu yahay xidig yar dhinac kastana cirku uu ka xigo dhinac kasta uu ka xigo oo iminka dhulkeennan waxaa la aaminsan yahay maka maka xaggana inaga xigtaa haddii diyaaradda xaggaa loo kiciyo maka ayay tegaysay xaggaa un ugu socoto xaggaa un say ugu jeedo xagganay ka soo wareegeysaa kolkaa nimankaasi dee dhulka dhinac kasta waa lagaga nool yahay qaban dhinac kasta waa lagaga nool yahay taa laftirkeega haddaynu qaadanno dhulku inuu kurawi yahay mufasiriintaaba u badan kolkaa kurawiga adilo badan baa loo hayaayo dee inuu kurawi yahay cadeedanaaba tilmaamaysa aan isku mar u wada dhacaynin hadduu dhulku wax fidsan yahay oo mumbasit ah cadeeddu mar bay usoo bixi lahayd marna way ka dhici lahayd laakiin inuu kurawi yahay waxaa keenaysa cadaabdan inaga inaga dhacday me dadun bay u joogtaa waa kurawigii waa taa kurawigaa weeyaan kolka waxaynu dareemi karaynaa xataa haddaynu nidhaahno dee cirku dhinac kastuu inaga xigaa qolo kaste dee cirku xaggaa unbuu ka xigaa aggaa xaggaa inagu sarida aynu u naqaano aggaa qolo kaste cirku saa unbuu yahay qolaka odhanaysa cir baa naga hooseeya ma jiro qolo kaste saa unbuu ka yahay qolada iminka wejiga hoose kaga abuuran wejiga hoose qolada kaga abuurana cirki sidan oo kale unbuu noqonaya de ya waxaan umalaynaya waa nimanku way wax way adkeeyeen iminka waxaynu qariibsanaynaa baan umalaynaya dadka xagga hoose kaga beeran mayna daadanaynin ya waa magnad ilaahay magnad buu ku abuuro iminka gurigeenani waa afargees masaajidkani afargees weeyaan xaggana waa kano waad aragnaa waa sadxigii waa sadxigii xaggana waynu aragnaayo waa saqfigii xaggana waa jidaaradii kolkaa ilaahay magnadka xaggan u geliyey dhiiggeenna jiidanaya hoos dhiiggeenna uu jiidanaya haddii iminka kaa ilaahay magnadka gelin lahaa xaggaasun baynuu daadan lahayn aggaa unba k xaggaa un baynuu daadan lahayn haddii kaa la gelin lahaana xaggaa un baynuu daadan lahayn haddii laysku dheeli tiro balka waran haddii laysku dheeli tiro kolkaa dhinacnaba udhici mays agka ag dhinacnaba udhici mays kolka waxa weeyaan dhinac kasta ilahay ardadiibuu magnadka geliyo kuwa xaggaa kaga beeranna xaggaan buu ilaahay magnadka usoo geliyey kolka dhinac loo daataa ma jiro aduu nimankan falsafada iyagaa la weydiinaya bal qaabkay wax u sharxadaan asamaau taxtana baa inoo ina gelisay baan u malaynayaa maxtamalaka ixtimaala asidqa sidqika ixtimaala lidaatihi daata ahaantiisa unka u ixtimaala jalaa waa dureersanayaa baynahum dhexdooda qadiyatan qadiyad xaalo uu yahay iyo wa khabaran khabarba xaalo uu yahay qadiyatan wa khabaran labada magacba isagaa leh haddaad khabar maqashana waa miduun haddaad qadiyad maqashana waa kalaamka uun qowlkan mu'alafka ah alqowlu tam ama alkalaamu tam unbaa khabarna noqda qadiyadna noqda waa isku midun culimmadu waxay yidhaahdeen haddayd khabar adeegto markaan idhaha muxamedun qaa'imun tarkiibkaasaa khabar ah wadajirkiisa wadajirkiisunbaa haddana qadiyad ah labada magac wuxuu ku kala yeeshay markaynu eegno jaanibka uu ixtimaalka uu run iyo been ixtimaalayo khabar buu magaciisu noqonayaa markaynu eegno xukunka meesha ka dhacay qiyaamkan aynu muxamed ku xukunnayna qadiyuu noqonayaa oo qadiyadu de qaduhu xukumku ahaa muxamedun qaa'imun tarkiibka laftarkiisa markaynu eegno ahaantiisa uu yahay muqadimo ka horeeya mid ka dhashay natiijaa la yidhaahdaa oo natiijadu de waa muxamedun qaa'imun natiijadu waa kanoo kaluun haddaynu eegno ahaantiisa uu yahay jus-u daliilna muqadimaba la yidhaahdaa haddaynu eegno ahaanta uu yahay ku shay kale lagu dalbayana madluubaaba la yidhaahdaa haddaynu eegno su-aasha isaga wax laisku weydiiyana maxaa la yidhaahdaa su-aasha isagaa dee isku weydiisanaysay kalaamkan dee waa mas'ale markaana kolka haddaad mas'ale aragto iyo haddaad qadiyad aragto iyo haddaad khabar aragto iyo haddaad natiijo aragto iyo haddaad muqadimo aragto iyo haddaad ikhbaar aragto daatadu waa mid qura un shay qura un weeyaan oo intaasoo magac leh laakiin ictibaartuu ku kala duwan yahay ictibaarta iminka waa lafdigii soo maahayn waxaan sheegaynaa macnuhuna waa noocaas oo kalun macnuhu waa maxay maxaa macno la yidhaah kelmaddu moxamed iminka waa magace magacani waxa uu magaca u yahay daatada ah kolkii aynu aragno magacan ujeeddada ninkaa looga jeedo macnaa ninkaa lagu magacaabaya anaa macnihiiya magacan hee moxamed ee xuruufta ah ujeeddada aniga laiga jeedo marka la eego macnaa aniga waa noqonaya magaca moxameda haddaynu eegno ahaanta uu yahay magacna anigu maxaa noqonaya musaman noqonaya magaca moxamed ah haddaynu eegno daali inuu yahay mid wax tusiya anigu maxaa noqonaya badluul baan noqonaya magaca moxamed ah haddaynu eegno inuu yahay mid mufhima oo waxina fahansiinaya anigu maxaa noqonaya mafhuum baan noqonaya waxaad fahmaysaa daatadu waa waaxido waa shay qura uun laakiin ictibaartaa kala duduwan haddii dhinacaa laga eego waxaasi waa waxa haddii dhinacaa kale laga eego waxaasi waa waxa ictibaartii baa kala baxaysa kolkaa khabarka iyo qadiyadda iyo ikhbaarka iyo mas'alada iyo natiijada iyo muqadimada waxaas waa isku wada shay qura weeyaan xalle waxay ku kala duwan yihiin ma jiro ictibaarta waxaan ahayn maxtamalaka ixtimaala asidqa sidqika ixtimaala lidaatihi daata ahaantiisa u ixtimaala jaraa waa dureersaday baynahu manaadiqada dhexdooda qadiyatan xaale uu yahay qadiyad iyo wa khabaran khabar tacriifkii munayna siinin jirtaba qadiyad iminka yaa garan waayaya iminka halkan dambe markaynu baraahiinta gaadhno adunbaa laguu daynaya qiyaaskaa laga bilaaba qadiyadda noocaaya unbaa lagu odhanaya wuxuu leeyahay haddana aan qaybiyo uma alqadaayaa qadiyaduhu cindahu manaadiqada cindigooga qismaani waa laba qaybood qadiyaddu maxay u qaybsantaa laba shardiyatu mid shardiye baa la yidhaahdaa oo maxaa shardiye loogu bixiyey xarfu shardi ayaa laga helay maxaynu nidhi shardiye maxaa loogu bixiyey xarfu shardi baa jaa ayaa ayaa laga helay xarfu shardigaasi waa lafdi oo waa mid qoranba oo lagu hadlayo ama waa malxuub waa mid la milicsanayo oon laakiin ku jirin xarfu shardi baa laga helay kulamaa kaanat الshamsu daalicatan fanahaadu mawjuudun xarfu shardimuna meeshaa joogin kulamaa kaanat الshamsu daalica fanahaadu mawjuudun ama fain kaanat الshamsu ba dhidi kuladu waa xarfu shardi kulamaa intuna waa xarfu shardi fain kaanat الshamsu daalica fanahaaru mawjuudun kolkaas shardiya loo yaqaanaa taa aadaatu shardiga laga helay aadaatu shardigu halkaasoo kale waa malxuub hadduu malxuub noqonayo uuna sheeganayn ka waran waa adoo yidhah alcadadu ima zawjun wa ima fardun alcadadu ima zawjun wa ima fardun kolkaa iminka xarfu shardi meeshaa muu yaallaa ma yaallo imaadu dee xarfu shardi maaha amaa baa xarfu shardiya amaana meesha maaha waa ima ima iyo ama waa kala laba alcadad ima zawjun wa ima fardun kolkaa xaraf bay quwadiisa xarfu shardi baa meesha yaalla fain kaana alcadadu zawjan fahwa hayru fardin wain kaana alcadadu fardan fahwa ayru zawjin so saas oo kale maaha aadaatu shardi baa meesha inoo yaalla dee noocaas oo kalea uma alqadaayaa qadayaduhu cindahu manaadiqada cindigooga qismaani laba qaybood weeyaan shardiyatun midi waa shardiyo xamliyatun ta kalena waa xamliyo xamliye maxaa loogu bixiyey xamliye waxaa loogu bixiyey qadiyadda mubtadaheegana mawduuc baa la yidhaahdaa khabarkana maxaa loo yaqaanaa maxmuul haddaba khabarkii maxmuulka ahaa ayaa loogu magac daray kolkaasa xamliye la yidhi oo khabarka laftarkiisa loo nisbeeyey waa xamliyo oo khabarkii maxmuulka ahaabaa loo nisbaynaya markaa shardiyatun midi shardiyo weeyaan xamliyatun ta kalena xamliye weeyi wahaani ka haanigiihi waa xamliyadiisaw maaha taa xamliyaday waa mubtadi iyo khabra maa ficil iyo faacil taa xamliyada aynu leenahay wahaani ka haanigiihi kuliyatun kuliyo ayay noqonaysaa shaksiyatun shaksiyo ayay noqonaysaa haanigu muxuu u qaybsamaayo xamliyadiihi kuliyo iyo shaksiyo haddaba waxaan u malaynayaa waxaadan fahmin shardiyadaa iyo xamliyadaa horta waxay ku kala duwan yihiin shardiyada waxaa loo yaqaanaa qadiyadda labadeeda darafood ayna mufrad ahayn qadiyadda labadeeda darafood ayna mufrad ahayn ay murakab yihiin baa la yidhaha maxay shardiyo fain kaanat ishamsu aalica fanahaaru mawjuudun qadiyaddu iminka so intaasoo wada socotaa qadiyad maaha intaasoo wadajirku mas'aladan waxaan idinku baraarujinayaa balaaqadu siday u taqaan iyo manaadiqadu siday u taqaanaa inay kala duwan tahay fain kaanat ishamsu aalica fanahaaru mawjuudun iminka wadajir ahaan ayaa la odhanayaa waxa weeyaan qadiyad wadajirkoogunba kalaama laakiin ahlu balaaqadu saa maahee ta dambe ayay ka dhigaan kalaamka ta horena qeyd bay ka dhigaan soo saa ma ahayn saynu balaaqada ku maraynin saasay ahayd kolka haddaba waxaynu odhanaynaa fain kaanat ishamsu aalica iminka waxa weeyaan qadiyada waxa weeyaan juskeegi iyo juskaasi ma mufrad ba fain kaanat ishamsu aalica ma mufrad ba intaasoo wada socotaa waa maya fanahaaru mawjuuduna ma mufrad ba waa juskii labaade qadiyadda labadeeda jus kolkuu midna mufrad noqon waayo maxaa la odhanayaa waxaa la odhanayaa shardiyo qadiyadda labadeeda jus hadday mufradaan noqdaanna maxaa la odhanayaa xamliyo muxamedun jaalisun ka waran muxamedun jaalisun kolka waa maxay waa mufrad bay labadiiba noqdeen xamliyo weeyaan waxaa laga yaabaa inuu ka horena mufrad yahay ka dambana fii quwati lmufrad yahay muxamedun qaama abuuhu ka waran muxamedun sow mufrad ma aha qaama abuuhuna fii quwati lmufrad weeyaan oo muxamedun qaa'imu labi oo kale ayay meeshiisa taallaa waxaa laga yaabaa taa cagsigeed inuu arrinku noqdo oo iminka maxmuulkiiba quwatilmufrad qabay sow maahayn sow maxmuulku quwatilmufrad ma qabin muxamedun qaama abuuhu markaan idhaa maxmuulka quwatilmufrad qabay iminkana inaanan mawduuca quwatilmufrad ka dhigaa laga yaabaa waxaan ku odhanayaa muxamedun qaa'imun qadiyatun mubtaduhu me muxamedun qaa'imun qadiyatun kolkaan ku idhaa me mubtaduhu muxamedun qaa'imun oo wada socdo weeyaan kolkaa muxamedun qaa'imun ma mufrad ba fii quwati mufrad buu qabaa muxamedun bimacnaa haada lafdu haada lafdu lafdiga muxamedun qaa'imunhi waxay ka dhigan tahay haada lafdu lafdigani he xamliya ama qadiyatun xamliya waa qadiyad xamliya waa saddex saw ma ahayn waxaa laga yaabaa inay labaduba quwatilmufrad qabaan mawduucuna inuuna mufrad ahayna quwatilmufrad uu qabo maxmuulkuna inuuna mufrad ahayna quwatilmufrad uu qabo oo maxaa ka mida tusaale ahaan muxamedun qaa'imun naqiidu muxamedun laysa biqaa'imin waad aragtaa muxamedun qaa'imun wadajir bay mubtade u tahay naqiidu laysa naqiidu naqiidu muxamedun laysa biqaa'iminna waa khabarkii kolkaa labadaasiba quwatilmufrad bay qabaan almuhim waxaan ku idhi xamliyadu waa ta mufradka ah labada labada darafba ama quwatulmufrad ay labada darafba qabaan ama mawduucu uu quwatulmufrad qabo ama maxmuulku uu quwatulmufrad qabo afar tusaale ma iga haysataa afartiiba waan kuu sheegay uma alqadaayaa qadiyaduhu cindahu manaadiqada cindigooga qismaani laba ayay u qaybsamayaan shardiyatun midi shardiyo weeyaan xamliyatun midina xamliyo weeyaan wahaani ka haanigihi waa xamliyada e kuliyatun kuliyay noqotaa shaksiyatun shaksiyana way noqotaa haddaba xamliyadii maxay u qaybsantay xamliyadu waxay u qaybsamaysaa kuliyo iyo shaksiyo kuliye iyo shaksiyo waa kolka xaggee la eego mawduuca marka la eego mawduucu amaa kuliyi buu noqoni amaa juziyi buu noqoni kuliyi iyo juziyi labadaa mid buu noqoni hadduu mawduucu kuliyi noqdo waxaa la odhanayaa kuliyatun hadduu mawduucu juziyi noqdo mutashakhis ah welibanana shaksiya la odhanaya tusaale ahaan waa maxay haddaan idhaha muxamedun qaa'imun mawduucii waa maxay muxamed soo maahayn muxamed miyuuna ahayn juziyi kolkaa qadiyadda magaceegu maxay noqon maadaama muxamed juziyi noqday dee waa shaksiyo oo shaksiyadu waa markuu mawduucu juziyi yahay juziyi maynaan soo baranin alculima juziyi maan la soo baranin muxamed waa juziyi kolkaa qadiyadaasi shaksiyay noqonaysaa magaceegu hadduu kuliyi noqdo tusaaluhu waa maxay alinsaanu xayawaanu iminka me mawduucu alinsaan alinsaan ma kuliyi ba kolkaa alculima ma kuliyi ba ayib bal ka sheeke alinsaan ma kuliyi ba ha ya alinsaan waa jinsi baa tidhi dayibow soo maaha anuu makuliyi baa tidhi bal ha i labalabaynin dayibow may makuliyiba ha iyo maya mid baan kaa rabaa haddaad haa ay tidhaahdid daliilkee baan ku odhanaya ya maxaa tidhi ya ayaan u malaynaya de mala ma rabe inaga daaya haddaba halkaa sheekh cabdiraxmaan baa ka sheegaye waa kuliyi alinsaan waa kuliyi inuu kuliyi yahay maxaynu ku garanaynaa de waa wixii afraad badani ay magaca afraad badan wada keensan karaya weeyaan insaanna kana insaano kana insaano kana insaano yaa kala xiga mar alla markuu mawduucu uu kuliyi noqdo qadiyaddaa waxaa la odhanaya kuliyo markuu mawduucu uu juziyi noqdona mawdu- qadiyaddaa waxaa la odhanayaa shaksiyo waynu garanay kuliyi iyo shaksiya durtaba inoo soo baxay wuxuu yidhi haddaba waani aanigu kuliyatun iyo shaksiyatun labadaasuu u qaybsamaya walawalu ka hore waa kuliyigee ma og tahay imaa musawarun inuu suur wato suurka waan garanaynaa dayrka xayndaabkaa la odhan jiray soo maahayn halkanna waa kulligii iyo bacdigii iyo ereyadii weeyaan ama cumuum faa'iideynayi ama bacdi faa'iideynayiba suur loo yaqaana haddaba ka hore kuliyadii imaa musawarun inuu suur sito waimaa muhmalun iyo inu- inuu muhmal yahay bilaa suur kuliyigii in suur loo sameeya inaan loo samaynin labadaasaynu kala qaadaynaa haddaan suur loo samaynin muhmalun baaba la odhan magaceega alinsaanu xayawaanun iminka insaankaasi wax suura muu wataa kulli iyo bacdi toona muu ku qaydan yahay kuma qaydin kolkaa muhmala la odhanaya qadiyadda noocaas oo kalea waa qadiyad muhmalaa baa meesha taalla alinsaanu xayawaanun qadiyad muhmalaa ayaa meesha taalla haddaan musawar ka dhigo oon suur u sameeyo wa suuru kuliyan wa juziyan yuraa suurku waa laba qaybood ama wax kulli faa'iideeyaa suur looga dhigaa kullu insaanin xayawaanun qadiyaddaasi maxaa la odhanaya kolkaa waa kuliya la odhanaya kuliyo suur kuliyay wadataa ama waxaan odhanayaa bacdu linsaani xayawa bacdu lxayawaani insaanu bacdu lxayawaani insaanu kolkaan bacdu lxayawaan idhaahdo xayawaankii kuliyiga ahaa miyaanan bacdi suur uga dhigin kolkaa qadiyaddii maxay noqotay juz'iyay noqotay juz'iyay noqonaysaa markaana waxa inoo soo baxay afar wa arbacun aqsaamuhu xaysu jara waayo shaksiyadii sow kow maahayn shaksiyadu kuliyigiioo saddex noqday kuliyigu inuu muhmelo yahay iyo inuu suur leeyahay kulli oo kulliyo kolkaa magaceegu uu noqdo iyo inuu suur juziye leeyahay oo bacdi iyo dee wax lagu qaydo juziyo ay noqoto kolkaa afar qadiyadood baynu haysanaa oo xamliyadii ka soo baxay waa shaksiyo waa juziyo waa kuliyo waa muhmalo afartaa qadiyadood afartaba haddaan kuu tusaaleeyo shaksiyada bal hadda eeg muxamedun qaa'imun muhmalada bal eeg alinsaanu xayawaanun juz'iyada bal eeg hadda bacdu alxayawaani insaanun kuliyada bal eeg hadda kullu insaanin xayawaanu afartaa qadiyadood ayay noqonayaan afartaa qadiyadood bay noqonayaan wuxuu yidhi sheekhu wahaani haanigu waa xamliyada e kuliyun kuli kuliyatun kuliyo ayuu noqonayaa iyo shaksiyatun wa shaksiyatun buu noqonayaa walawalu ka hore waa kuliyiga eh imaa musawarun suur in loo sameeyo wa imaa muhmalun iyo muhmal inuu yahay suurka laga daayey wa suuru suurku kuliyan kuli iyo wa juziyan baa yuraa lagu ogaanaya oo suurkii kuli iyo juzi buu haddana kala noqonaya waa kullu insaanin iyo bacdu linsaan oo kale kullu insaan iyo bacdu linsaan oo kale kullu insaan waa kuliyo bacdu linsaan waa juziyo waynu fahnaan malaynaya wa arbacun afar weeyaan aqsaamuhu qaybihiisu xayu jaraa meel alla meeshuu ku dureersado meel alla meeshaad ku aragtaba waa afar qaybood buu ku yidhi afar qaybood sow maaha haddaba imaa bikullin in lagu suureeyo suur wa suuruhu suurkiisu imaa bikullin inuu ku sugnaado lafdiga kulliya in suur looga dhigo waxyowga suu- suurka lagu bixiyo weeyaan musawarka waxyowga suurka laga dhigo weeyaan suurku waa xayndaab qadiyadda wixii dee cumuum keensanayay weeyaan imaa bikullin oo maxay la yidhaha kullu insaanin xayawaan hadday juziyo tahayna aw bibacdin bacdi in suur looga dhigo oo maxay la yidhaahdo bacdu alxayawaani insaanun waa markay maxay ahayd kolkaa markay ahayd weeyaan muujabo oo kale aw bilaa shayin haddii kuliyadii uun iminka salbi la geliye ka warran bilaa shayin baa la- ayaa suur looga dhigaa laa shaya kolkaa shaygaasi waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tacumu kolkaa kulligii oo kalunbu macnaha noqonaya laa shay haddaan idhaa ka warran laa shaya min alinsaani bixajarin laa shaya min alinsaani bixajarin wax dadka kamida oo dhagax ihi ma jiro dee ma dad qayb dadkaoo dhagaxaa jirtaba kolka waa kuliyo laa shaya min alinsaani bixajar haddii suurkeega ii sheeg lagu yidhahna waa laa shay baad odhanaysaa waana nefyi laakiin kulligii hore mu iijaab bay ahayd kullu insa- kullu kullu insaanin xayawaantu iijaab bay ahayd kullu insaanin xayawaantu iijaab bay ahayd laakiin marka nafyi la gelinayo laa shay baad meesha keenaysaa laa shaya min alinsaani bixajar walaysa bacdu haddii ka warran uu yahay haddaba walaysa bacdu buu ku yidhi haddii aan juz'iyadii doonayno inaan salbi ka dhignona laysa bacdu baa suurkeega laga dhigaa maxaan odhan laysa bacdu alxayawaani insaanan laysa bacdu alxayawaani xayawaanka qayb ka tirsani maxay ma aha baan idhi insaan ma aha mayna run ahayn oo xayawaanka noolaha qayb ka tirsani waa dameero qayb kaloo ka tirsanina waa farasba qayb kaloo ka tirsanina waa waxyow kale eeg laysa bacdu alxayawaani insaanan markaa laysa bacdu alxayawaani insaanan idhaa tarkiibkaasi kuliye wuu noqon karaa kuliyadii hadda caadiga ahayd juz'iyana wuu noqon karaa ka muxaqaqa ah bay nimankani qaateen laysa bacdu alxayawaani insaanan kolkaan idhaa xayawaanka bedhkii ma aha insaan markaan idhaa waxaas waxa suurtagal ah xayawaankoo dhaniba inuuna insaan noqonin wax nooloo insaanaba in la waaya waa suurtagal waa kow sow ma aha waxa kaloo suurtagal ah xayawaanka bedhkii uuni inuuna insaan ahayn xayawaanka bedhkii uuni inuuna insaan ahaynna waa suurtagal haddaba haddaynu nidhaahno insaanku siduu u dhan xayawaanku siduu u dhan yahay insaan ma aha maxay noqonaysaa kuliyadii laa shay'a min alinsaani bixayawaan oo kaley noqonaysaa saasoo kaleynu macnaha noqonaysaa sow saa ma aha ka waran haddaynu nidhaahno waa juz-iyo oo xayawaanka qayb kamida un baan insaan ahayn haddaynu macnaha noocaa udhignana juz-iyay noqonaysaa kee muxaqaq ah haddaba haddaynu kuliye ka dhigno aynu nidhaa xayawaankao dhani insaan ma aha maynaan juz faa'iidaysan bacdulxayawaan inuna insaan ahayn maynaan garanayn eeg haddaynu kuliye ka dhigno aynu nidhaahno xayawaanku siduu u dhan yahay insaan ma aha hadalkaas miyaadan ka dhadhaminaynin insaanka xayawaanka bedhkii inuuna insaan ahayn meelahan oo kale in laisku qasbayaa la moodaa waa la fahmay sow maaha ya iminka tusaalaan ku siinaya haddii layna yidhaha ragga masaajidkan joogaa way fadhiyaan eeg ragga masaajidkan inta qaybtan oo dhani waa la fadhiya haddaynu nidhaahno hadalkaa waxaynu ka garanaynaa inuu bedhkeen fadhiyo kol haddii dhammaanteen aan fadhino muna bedhkeen fadhiyin ya dhammaan baaban u fadhinaaye bedhkeen hadda bedhkeen baa fadhiyo kuma kolkaan kule badhka kalea taagan kuma lihi wuu soo hoosgelayaa dee sawnigeedi laamaa shan ninoo dariiqaa maraya haddaad aragtid oo tidhaa cali maan arkay waa runtaa maana kula waayo qayb shanta haddaad aragto calina kamid ah debis cali baad aragtay qayb ka tirsan wey kelmadahan oo kale aad looma fahmo nimankan manaadiqada adilada loo hayo iminka hadday kelmadaas idin mari ladahay markaynu axkaamta tanaaqudka markaan gaadhno ama cagsiga ayay toos idinku dhadhami doontaa waayo qadiyad kasta waxaa laga odhanaya khulfi ku samee ama cagsigeegii keen baa laga odhanaya qadiyad kastaba waxaa caddayn doonaa macnaheegu wuxuu yahay ta ka soo horjeeda ta kasoo horjeeddaa caddaysa wuxuu ina yidhi sheekhu walaysa bacdu weeyaan aw shibhin amaa wax shabahay jalaawuba iska daahiraye ama waxa shabaha ayuu ku daahiraya kulliga haddii layse la geliyo haddii nafyi la geliyo moogtahay juz'iyuu noqdaaye juz-iyuu noqonaya walaysa kullu xayawaanin insaanan walaysa kullu xayawaanin manaha macnaheyga maad garanaysaa xayawaanku insaan maaha markaan leeyahy walaysa kullu xayawaanin insaanan kolkaan leeyahay waa bacdu alxayawaani insaanan weeyaan taasaa kasoo hor jeeda tanaaqudka markaynu tagno baabka tanaaqudkaa caddaynaya dee qadiyaddan markaad fahmi weydid ta ka soo horjeeddaa la eegaayo hadhka haddaad garan weydid soo cadaadun tegi mayse hadhka raaxadiisa haddaad fahmi weydid ta ka soo horjeedun baad eegi doontaa kolka waxa weeyaan ta ka soo horjeeda tanaaqudka ayaan halkaa iminka kasii yar tilmaamaya wa kullu soo afar maynaan ka dhigin wa kulluhaa dhammaantood muujabatun bay noqonayaan wa saalibatunna way noqonayaan fahiya idan haddaba ila amaani aayaba sideed bayba usoo noqonaysaa qaybihii sideed bayba noqdeen afartii aynu soo sheegnay oo afartiiba muujaba iyo afartii oo saaliba sideed sow maahayn sideedii oo afartii tusaalaha marka hore aan kuugu bixiyey lagugu dhuftay ka waran sideeddaasoo wada mufrada iyo sideeddaasoo wada quwatulmufrada iyo sideeddaasoo mawduucu quwatulmufrad qabo sideeddaasoo mawduuc maxmuulka quwatulmufrad qabo sideeddii un afar ku dhufo ya labiiyo soddon qaybood baad sheekhu meeshaa ku haysataa weli maynaan tegin xaggii kayfkii iyo xaggii kamkii iyo balaayadii kale mayna xaggii zaminkii iyo xaggii makaankii iyo waxaa maynaan tegin walawalu ka hore ka hore maxaa la yidhaahdaa almawduucu mawduuc baa la yidhaha fi lxamliyati xamliyada ka xagga hore yaalla maxaa loo yaqaanaa mawduuc haddaba awalnimadani waa fi rutba awalnimadu waa maxay waa rutba ahaan laakiin dikriga ma aha muxamedun qaa'imun kolkaan idhaa yaa awala muxamed sow ma aha isagaasaa mawduuca haddaan idhaahdo qaa'imun muxamedunna qaa'imun muxamedun yaa yaa kolkaa mawduuca waa muxamedka dambo mubtaduhun dee weeyaan mar ley raagibun anta can aalihati raagibun anta antada dambe mayna ahayn mubtadu raagibkana muna khabarkii soo taqadumay ahayn mar kastoo khabarku soo taqadumo dee mubtadihii ma noqonayo khabarkan xagga hore soo maray waa iska mawduucii un jaa caliyu kolkaan idhaa yaa mawduuca jaa caliyu caliga dambaa mawduuca haddana awel buu ina leeyahay walawlulmawduuc waayo jaa caliyun kolkaan idhaahdo caligaasi isagaa horeeya oo jaaada ka horeeya fi rutba deraja ahaan buu uga horeeya ayuu dee macnuhu mubtade ka yahay waad ogtahay sababta jaaada loo hormariyeyna waad garanaysaa waa caamilnimo xaggii caamilnimada markii la eegay unbay tidhi anigu ficil baan ahay oo kan anaaba caamil anaaba waalid u ah unbay tidhi markay halkaa fadhiisatun baa la yidhi waaye aan kugu ixtiraamna in xagga hore lagu mariyo xagga horea la mariyey wa kulluhaa kulligeed muujabatun muujabo weeyaan wa saalibatun iyo saalibo fahya haddaba iyadu idan markaa ila amaani sideed bay aayibatun u noqonaysaa walawalu ka hore almawduucu weeyaan fi lxamliyati xamliyada walaakhiru ka dambana almaxmuulu weeyaan bisawiyati si siman welibana bisawiyati way siman yihiin mawduuca iyo maxmuulku xagga dikriga way ku siman yihiin oo kaa doontana waad xadfi kaa doontana waad sheegi haddaad qariino u heshid weeyaan low kaanat cindaka qariina weeyaan halkaa waxaynu kaga soo baxnay qadaayaadkii xamliyada la odhan jiray xamliya way kaa inaga dhammaatay maxaa inoo laaban keliya shardiyadii baa inoo laaban shardiyadiibuu tilmaamohu wuxuu yidhi wa in cala tacliiqi tacliiq fiihaa qadiyada dhexdeeda qad xukima haddii la xukumo wa in xukima haddii la xukumo bitacliiqi tacliiq haddii la xukumo calaadaasi waa bimacnaaba wa in xukima bitacliiq tacliiq haddii la xukumo fiihaa qadiyadda dhexdeeda qad xukima la xukumo fa inahaa iyadu shardiyatun shardiyo weeyaan shardiyadu waa labada qadiyadood ee isku xidhan markaan idhaha fain kaanat ishamsu aalica fanahaaru mawjuud wujuudu nahaarka maxaan ku xidhay duluucu shamsaan ku xidhay waxa maalin la heli karaa uun markay cadeedi soo baxda baan idhi haddayna cadeedu soo bixin maalin lamaba heli karo kolkaa waan isku xidhay kolkaa tacliiq baa meeshaa yaalla laba qadiyadood baan isku xidhay wa in xukima haddii la xukumo bitacliiqi tacliiq haddii la xukumo fiihaa qadiyadda dhexdeedana lagu xukumo qad xukima la xukumo fa inahaa qadiyadaasi shardiyatun shardiyo weeyaan shardiya magaceega la yidhaah maxaa shardiyo loogu bixiyey liwujuudi xarfi shardi fiihaa xarfu shardi baa laga helay imaa lafdan wayma taqdiiran horaan tusaalihiisa usoo kala bixiyey wa tanqasimu way qaybsami aydan e ilaa shardiyatin shardiyo ayay u qaybsami mutasilatin mutasilaa shardiyo mutasila ah wa miluhaa waxaa lamida shardiyatun munfasila baa lamida labadaasay uqaybsantaa shardiyada waxa shardiyo loogu bixiyey waynu sheegnay mutasiladu waa maxay mutasilo waxa loogu bixiyey eeg labada daraf ayaa xagga sidqiga ku xidhiidha xagga runnimada ayay ku xidhiidhaan waana mac oo lama kala waayo khaarijkana haddaan idhaahdo fain kaanat ishamsu aalica fanahaaru mawjuudun eeg miyayna mayna xidhiidh duluucu shamsiya wujuudu nahaar wax wada jooga mayna ahayn duluucu shamsiya wujuudu nahaar may kala maqan yihiin mise markay cadaadu soo baxdaba maalinimadiina way joogtaa xagga sidqigii bay ku xidhiidhayaan oo haddii duluucu shamse la helay kaasi run noqoto wujuudu nahaarkiina waa run runtii runnimadii bay ku xidhiidhayaan khaarijkiina mac caadiyaba weeyaan kolkaa mutasilo waxa loogu bixiyey dee labadan labada daraf ayaa mutasil ah oo sidqiga iyo miciyadaba ku itisaalaya saasaa shardiyo waxa loogu bixiyey xarfu shardiga mutasilo waxa loogu bixiyeyna itisaalka aan sharxay ilaa shardiyatin mutasila baa u qaybsami wa miluhaa waxaa lamida shardiyatun munfasila shardiyatan waxa loogu bixiya aadatu shardigii baa jira aadatu shardigaasi ma sheegane ee waa muqadar aadatu shardiga waa maxay baynu nidhi waa muqadar aadatu shardigaasi wa miluhaa waxaa lamida shardiyatu munfasila munfasilo waxa loogu bixiyeyna dee labadan shay isma laazimayaan bal e mucaanid bay isku yihiin waa mucaanid oo kani wuxuu did ku yahay ka kale kolkaa kan jiridiisu waxay ku xidhan tahay kaa waayidiisa alcadadu imaa zawjun wa imaa fardun cadadku ahaanta uu noqdo mid isla eg tiro buuxda noqoshada uu noqdaa waxay ku xidhan tahay waayidda la waayo cadadkoo witri noqda cadadkoo witri noqdaana waxay ku xidhan tahay cadadkoo la waayo inuu zawjku tiro isleeg oo buuxda inuu noqdo waa mucaanid bay isku yihin way iska soo horjeedaan saasaa munfasilo loogu bixiyo way kala fasloomayaan labadani fa inahaa iyadu wa tanqasimu waxay u qaybsamay aydan kelmadda aydan ama taqaaniin meelahay dhacdo markii shay la sheegay daba dhici jirtay kolkaa wa tanqasimu aydan buu yidhi aydan tani waa maxay wa tanqasimu aydan aydantaa halkaygii waa laga soo raray waxay kala dhex ilaa shardiyatin mutasila meelahaasay kasii dambeysay kadibna halkan hore uu soo raray lidaruurati shicir buu ugu soo raray wa tanqasimu waxay u qaybsamaysaa hee ilaa shardiyatin mutasila bay u qaybsami wa miluhaa waxaa lamida shardiyatun munfasila baa lamida aydan eh halkaasay aydantu dhacaysaa mar kalaan ku noqonaya taasina waa lamid buu ku leeyahay haddaba magacooga maxay noqonayaan bal joogay magac ah saw xamliyadii mawduuciya maxmuul lama kala odhanaynin kuwan maxaa la odhanayaa magacooga wuxuu yidhi juz'aahumaa labadeeda juz muqadamun muqadam weeyaan midi wa taalin midina taali baa la yidhi muqadam iyo taali baa loo kala yaqaanaa eeg fa in kaanat ishamsu aalica fanahaaru mawjuudun kolkaan idhaahdo shardigu waa maxay muqadam weeyaan shardigu in kaanat ishamsu aalica waa mu waa muqadam fanahaaru mawjuudun taali baa magaciisa la yidhaha midna muqadam midna taali kolka hadday qadiyadu hadday mutasil tahay shardiyo mutasila ah hadday tahay hadday mutasila tahay la eegi maayo xagga rutbada ka soo horeeya muqadam la yidhaha odhan mayno ka xagga dambe xigana mataalibaa la yidhaha saa odhan mayno hadday mutasila tahay waxaynu eegaynaa uun xaggii shardiga iyo jawaabka ma garanaysaa shardigana waxaynu odhanaynaa naxwahaynu ku baranaye shardigana waxaynu odhanaynaa waxa loo yaqaanaa shardiga baynu odhanaynaa muqadam taaligana waxa loo yaqaanaa maxay ka dambena waaa loo ama jawaabkana waxaa loo yaqaanaa taali saasun baynu qaadanaynaa waxaa kaloo jira hadday munfasilo tahay laakiin munfasiladu tartiib ma lehe ka hore unbaa muqadam ah ka dambena waa taali labadaasun bay kala noqonayaan ka horena dabcan mufas munfasilada waa muqadam ka dambena waa mutasil ju juz'aahumaa labadeeda juz muqadamun iyo wataali bay kala yihiin amaa bayaanu daati litisaal amaa bayaanu daati litisaal itisaalka ta u saaxiibkaa caddaynteedu haddaan kuu sheego ta mutasilada la yidhaahdo maa awjaba tawaajibise weeyaan talaasum aljusayn inay labada jus iska laazimaan labada jus buu midkood midka kale sabab u noqonaya talaasum aljusayn labada jus baa iska laazimaan haddaan idhaa fain kaanat ishamsu aalica fanahaaru mawjuudun wujuudu nahaar muxuu ka dhashaa duluucu shamsu ka dhashaa maaha talaasum labadii jus baa iska laazimaya wadaatu linfisaali infisaalka ta u saaxiibkiihi duuna maynin been la'aanteed maa awjaba tawaajibise weeyaan tanaafuran tanaafur oo baynahumaa udhexeeya munfasiladuna tanaafur bay waajibisaayo waxay keensataa inay labadan daraf mucaanid isku yihiin iska soo horjeeda oo kala ordayaan alcadadu ima zawjun wa ima fardun waad fahantaan umalaynaya aqsaamuhaa tan tanaafurka keenaysanaysa munfasilada ma garanaysaa aqsaamteedu alaaatun waa saddexe fal tuclam ha la ogaado saddex bay uqaybsantaa maanicu jamcin mid maaniculjamc baa la yidhahdaa aw khuluwin midna maaniculkhuluw baa la yidhahdaa aw humaa midna labadaba jamcana way mancidaa khuluwigana way mancidaa wa huwa alxaqiiqiyu kanun baana xaqiiqiya alakhasu isagaana akhas ah ee faclaman sidaa haddaba la soco saddexdaas malaa sharax yar bay u baahan yihin maanicu jamcin waxa weeyaan labadan labada muqadam iyo taali somayni shamayn olin muqadamkaa iyo taaligaasi kun bayna wada noqon karaynin maxaynu nidhi kuma kulmi karaan runnimada oo labaduba run ma wada noqon karaan kolkaa ma jamacuun bay diideysaa laakiin hadda labadooduba waa la waayi karaayoo been way noqon karaan midkoodna waa la heli karaa labadooda waa la wada waayi karaa midna waa la heli karaa laakiin labadoodu run ma wada noqon karaan taasoo kale maxaa loo yaqaanaa qadiyad maxaa lo odhanaya shardiyo munfasilo ah oo maaniculjamciya baa la yidhaha tusaalahaygu waa maxay iminka tusaale ahaan waxaan gacanta ku fiiqayaa shay baan gacanta ku fiiqayaa haada shayu imaa abyad eekada haada shayu imaa abyad wa imaa aswad haada shay imaa abyad wa imaa axmar hadda dhegayso rikoorhkanaabaan gacanta ku fiiqay haadaa imaa abyad wa imaa axmar baan idhi imaa abyad wa imaa axmar kolkaa been labaduba way noqon karaan been bayba noqdeen way wada irtifaacmeen ma abyad ba kani ma axmar ba labadiiba mayna mayna wada irtifaacmin ma labadiiba la waayin laakiin labadaba lama wada heli karo shay qura oo abyad iyo axmar alla heli kari maayo kolkaa waa maaniculjamci oo jamacun bay diideysaa in la kulmiyo eeg haddaan bahashan farta ku fiiqoon haadaa ima abyad oo ima axmarna idhaa muuna midkood maan la helin abyadnimo miyayna ahayn haddaan iminka tusaale ahaan bahalkan yaroo kale jildigan yaroo kale aan farta ku fiiqay cas haadaa ima abyad wa ima axmar haddaan idhaa kee haddana la helay axmarnimadiisa uma ahayn kolkaa mid waa la helaa eeg mid waa la helaa oo run buu noqon karaa labadana waa la wada waayi karaa laakiin labadaba lama wada heli karo labada maaniculjamcu waa noocaa maaniculjamc baa la yidhaha haddaba qaacida ahaan haddaynu dhisno xaggay ka timaadaa maaniculjamc tan aynu ku tilmaamayna xaggay ka imanaysaa waxaa la yidhaha shayga iyo naqiidkiisa wax ka akhasan ayay ka timaadaa qaacidadu waa intaa shayga iyo naqiidkiisa wax ka akhasan oo ka kooban ayay ka timaadaa iminka haadaa imaa abyad haddaan idhaa imaa abyad abyadka naqiidkiisa waa maxay may maaha sheekh ka daaya ma abyad bad ayaad naqiidkiisa aswad ka dhigaysin eeg waa did did iyo naqiid baa kala jira eeg haadaa imaa abyad haddaan idhaahdo naqiidku wuxuu noqonayaa hayrulabyad haadaa imaa abyad wa imaa hayrulabyad saasoo kale in la yidhaha bay ahayd mogta haddii naqiidka la sheegayo waxaanu idhan haadaa imaa abyad wa imaa aswad kolkaa aswadku miyuuna hayrulabyad ka khaasanay inuu ka yarayn hayrulabyadku waa maxay hayrulabyad muxuu noqonayaa axmarku muuna hayrulabyad ahayn ya sufradu mayna hayrulabyad ahayn axmarku muuna hayrulabyad ahayn waxaan abyad ahayn oo dhaniba muuna hayrulabyad ahayn ya laakiin haddaan idhaa haadaa imaa abyad halkan hayrulabyad oo naqiida ka keeni lahaa un baan idhi wa imaa aswad aswadkani naqiidkiibuu ka kooban yahay mar kastoo shay iyo naqiidkiisa wax ka kooban la isku keeno qadiyadaasi waxay noqonaysaa shardiyo munfasila oo maanicujamca meel iskuguma iman karaan labadaa shay waa mamnuucba inay maanicujamc maaniculkhuluwi ma aha labada shayba waa la wada waayi karaa oo khuluwigooga labada shayba waa la waayi karaa sida aynu tilmaamayey marka dhaweyd laakiin maaniculjamc runun bayna wada noqonayn labadaa shay maaniculjamc baa loo yaqaana aw khuluwin inay noqoto maaniculkhuluwi maaniculkhuluwigu waa maxay waa in labadan shay eegada maaniculkhuluwi labadan shay un baa la diidayaa inay meesha ka wada baxaan labadan shay meesha kama wada bixi karaan hadda labada shayba run waynu wada noqon karaane la soco waxaan idhi zaydun imaa fi lbaxri wa imaa anlaa yaqraa zaydun imaa fi lbaxri wa imaa anlaa yaqriqa ninka zayd la yidhaahdaa inuu badda joogo iyo inuuna qarqoomin labadaa